asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aroorey suban meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo alab halkan si toos aad uga dhegeysataan waa idaacadda star f m qaybaha dambe ayaa saaxiibada u dhegeystayaasha fursadda u siyaasada kusoo kaakicin kuwa baristay weliba maqalka idaacadda wargeysada daily nation iyo sidoo kale the standard ayaan dhegeystayaashaas la wadaagna maalin weliba marka laga reebo sabtidii hadda markan dhegeystayaasha aan fursadda aan dabcan aan soo qabta mid kamid wargeyska ee markaas iminkan gacanta ku jira waa wargeyska daily nation wargeyska daily nation halkaas wuxuu ka hadlayaa state on trial dabcan waa iskudayda waa iskudayga dowladda iyo waxyaalaha markaas iminkan kaga soo baxay ama sidoo kale u muuqdo dabcan baadirigi weynaa ama sidoo kale dhibaatada markaas wadanka ka geystay dabcan lagu magacaabi jiray waa paul mackenzi oo dabcan shakahola dhibaato markaas iyo xasuuq ka geysta dhegeystayaal waxayna tirada markaas hadda ay cadada markaasi gaartay tirada dhimashada afar boqol labaatan iyo shan qof inay markaasi ku dhinteen dhegeystayaal wargeyska halka waxaa markaas lasoo gudbiyey dhibaatada waa sanadka ee guddiga komitida kenya ayaa hadda markaasi dhibaato iyo weliba farkutaagida markaasi ku socota xukuumadda dowladda ama dowladda dhegeystayaal waana qeybta dhegeystayaal booliiska waaxda sirdoonka dalka ee national intelligence service waa n i is iyo sidoo kale waaxda wasaaradda arrimaha gudaha dhegeystayaal weliba siyaasiyiinta hogaamiyaasha oo markaasi laleeyahay inay shaqadooda ay ka seexdeen oo qaabkii la rabay markaasi loola tacaali lahaa arrimaha iyo dhibaatada iyo xagjirnimada markaasi ama dhibaatada wuxushnimada uu kula kacay baadirigaasi iyo sida markaas ay dowladda u qabanaysa arrimahaasi looga horteg waaye waa dabcan basta waa dabcan baadirigii paul mackenzi lagu magacaabi jiray dhegeystayaal wargeyska hadda waxay markaas uu leeyahay uu daba socdaa ama dowladda ama qaarka xubnaha markaasi sanadka ay daba socdaan sida markaasi arrintan ay u dhacday iyadoo markaas la doonayo in ay si dhow iyo weliba waxyaalaha markaas arrintan fududeeyey iyo weliba dariiqada markaasi loo maray ama uu shaqsigan u maray sida loo fahm waayey in markaas loo ogaado iyadoo tani hadda markaas ay sidoo kale ay soo saareen in cadaaladda sidoo kale in arrimaheeda ay hoos ama si degan ay u wado laakiin waxaa laga doonaya in arrintan markaas ay fududayso sidoo kale dedejiso shaqsigan waxa markaas laga yeeli karo iyo waxa markaas sharciga markaas uu qabo iyadoo ilaa hadda markaas maxkamadda shanzu lasoo istaajinayo waxaa ilaa hadda markaas caddeyn in shaqsigan markaasi xukunka ku dhici doono iyo weliba sida maxkamadda markaasi u dhageysan doonto kiiskiisa inkastoo laakiin maxkamadaha maxkamadda shanzu lasoo istaajiyo ama uu kasoo hormuuqdo dhegeystayaal baadirigan laakiin waxaa weli markaasi dadka maskaxda kasii guuxaysa dhibaatada iyo xaaladaha markaasi mugdiga uu geliyey baadirigan ee lagu dabcan paul mackenzi shakahola tragedy ayaa markaasi halkan laga hadlaya sida markaasi dowladda hadda arrintan ay markaas dabcan waa arrinta sida dowladda hadda la doonayo inay u dhereysgarayso mise aad uga hadasho qaabka markaasi weliba sharciga wuxuu ka qabo iyo kala fogaanshuhu arrintan shaksiga ee diimaha ama diintiisa ama diimaha dhegeystayaal ay u ogolaanayso in arrinta ama dabcan in diimaha ay hadda u ogolaanayso in arrimaha xigirnimada iyo weliba xarimaha markaasi qalqallafan adag ay markaasi dabcan u fududeyn karto in markaas la banaysto dhiigga dhegeystayaal sida uu wargeyska saaka tilmaamay uu qorayo hadalkan ayaa imaanaya kadib markii ilaa hadda markaasi war dhammaystiran ay kasoo bixin maxkamadda sidoo kalena aysan kasoo bixin dowladda arrimaha ku aadan shaqsiga waxaa markaas laga yeeli karo iyo sida arrintan cidda fududaysay iyo cidda markaasi laga doonaya inay dabagal ku sameysay iyo weliba hogaamiyaasha gobolka waa dabcan waa gobolkaasi sida markaasi loo hogaamiyo kenzi ayaa hadda markaasi maxkamadda lagu haya dhegeystayaal iyadoo wasiirka amniga gudaha dalka dabcan profesor kituri kiniki uu sheegay in dabcan shaqsigaasi maxkamadda laga soo saari doonin ama sidoo kale jeerka laga soo bixin doonin balse ku sheegay in hadda cimrigiisa halkaas uu ku dhammaysan doono xitaa haddii markaasi maxkamadda ay fasaxdo mise ogolaato in shaqsigaasi laysii daayo laakiin wuxuu sheegay in hadda lasii daan karin sidoo kale la sugayso ciqaab markaas adag ee la mid ah mid asaga markaas dadka uu kula kacay sida uu hadalka u dhigay wasiirka amniga gudaha waxaa halkan dhegeystayaal laga hadlaya saaka dabcan waa arrimaha xiritaanka iyo afduubashada ee hadda xukuumadda ruto lagu eedeynayo madaxweynaha hadda xilkaayo william ruto hogaankiisa ayaa hadda markaasi sheegaya in uusan waxba ay kaga dubneyn sidii dabcan waqtiyadii moy waa daniel turtijara moy oo markaasi si xun iyo si adag markaasi u ugu taagsan jiray dhegeystayaal ee waqtigii kaanu waa sida hadalku saaka wargeyska u dhigaaye arrintan ayaa imaaneysaa kadib markii xubnaha asimiyo lawamoja ay ku tilmaameen in si qaldan iyo caburin iyo sidoo kale cagajugleen iyo xiritaan iyo afdubasho lagula kacayo shakhsiyaadka markaasi intooda badan kasoo horjeeda xukuumadda tani ayaa waxaa markaasi ku tilmaameen in hadda waqti- wa- dabcan waqtigii mugdiga ahaa ee kanu era ee hadda markaasi arrintan ay daba socoto dhibaatada iyo xaaladaha jirdilka abduubashada iyo dilalka iyo xiritaanka eh, wa- dabcan u- wa- hujum- hujumaad ee markaasi ku- ku- ay ku tilmaameen inuu ku kacayo madaxweynaha haddii xilkaayo waxa uu sheegay in waxbaysan ka bedelnay mi- midii daniel turoti jaramoy ee sideetamiyadii iyo sagaal- iyo sagaashamiyadii markaas wadanka ku hogaaminaya tani markaas inay waxbaysan kaga bedelnayn midda hadda uu ist- uu adeegsanayo rail dabcan william ruto iyadoo markaas xubnaad ka tirsan azimiyo laba mowja qaarkood la xiray qaarkoodna markaas la abduubay ilaa hadda markaas la la-yay qaarna markaas la sheegay in la dilay iyadoo hadda markaas ku sheegay in ay uu be- uu- uu- uu ugaarsanayo sidoo kalena uu beegsanayo shakhsiyaadka dhegeystayaale markaas azimiyo laba mowja waxa uu ku- ay ku tilmaameen in tani markaasi la- dabcan loo- looga dabhari doonin balse sheegeen inay maxkamadahaas la tiigsan doonaan madaxweynaha ama sidoo kale xeerka waxa markaasi dastuurka shakhsiga uu ka qabo shakhsiga markii la qabto waxaa markaasi laga doonaya keliya xabsiga lagu hayi karo afar iyo labaatan- waa afar iyo labaatanka saac afar iyo labaatanka saac in kadib maxkamadda lasoo saaro marka laga sugo sabtida hadda dhegeystayaal laakiin arrintan waxay markaasi hadda ku tilmaamayaan in hadda waxba aysan kaga bedeleen waqtiyadii oo dabcan gacanta lagu hayay wadanka iyo sidoo kale xurrimada aysan ka jirin iyo sidoo kale ha- waa xuritu qowlka aysan ka jirin sidoo kale dibadbaxyo waqtigaas ay ka jirin hadda uu sheegay in dastuurka xurba uu hagayo ina markaas waxba uusan k- ka hormaan karin kuna sheegeen in ay tilaabo waliba qal- eh, dabcan uu qaadayo ama ay qas- qaldan ay si dhow ula socdaan waxay markaasi sheegeen in sidoo kale aada loo beertilmaamsanayo oo dabcan qoomiyadda markaasi raila uu ka mid yahay dhegeystayaal ee nyanza kasoo jeedo sida warbixin oo markaasi soir dabcan wandanyi uu kuna tilmaamay in hadda uu dabcan u- waa ugaarsasho lagula jiro azimiyo xubnahooda markaasi ugu sarsare si markaasi awoodooda loo wiiqo dhegeystayaal sidaa wargeyska saaka bogiisa toddobaad halkan uu ka qorayo wargeyska wuxuu saa- sidoo kale saaka u qorayay waxaa markaas cadaadis xoogan la saaraya xubnaha markaas azimiyo lamoja iyo sidoo kale kenya kwanza ay kala hogaaminayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto waxaa arrintan markaas hadda soo faragashay the international community waa dabcan arrintan hadda dooneysa in arrintan waa dabcan la doonaya sida pressure lagu saarayo ama xoogga markaas hadda loo adeegsanayo wadahadaladooda sidii wax markaas looga qaban lahaa mu- waa hogaamiyaha mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ruto oo arrinta markaasi laga doonaya in wadahadal oo markaasi wax- dabcan waa wadahadal markaasi waa wadahadal naceyb fara badan taabanayo sidoo kalena ma ka miri dhali karo wadahadaladooda inay soo saaraan ama sidoo kale miiska isku wada imaadaan loona yaray dilalka abduubashada burburka iyo sidoo kale hantibeel dabcan waa hantida markaasi la burburinayo iyo sidoo kale dibadbaxda joogtada markaasi mucaaradka ay sameynayaan oo ay ga soo horjeedaan xukuumadda dibloma dabcan diblomaasiyiinta ba- dabcan beesha caalamka ayaa sidoo kale kulamo kala duwan markaas ayagana qabsanayaan kana hadlayaan sida arrintan loo dardaragelin karo labada dhinaca ee markaasi arrintan iyo waxyaalaha ku aadan iyo waxa lama- markaas la doonayo iyo sida markaas dhaqaala wax looga qaban karo in markaasi diiradda lagu wada saaro tani ayaa markaasi so- soo qaban waa dabcan saddex waa ay mar- waa dab- tani ayaa markaasi soo qaban qaabeen ilaa iyo saddex iyo toban ambaasadhar ab- waa safiro iyo sidoo kale kuwa high commissioner iskugu jiraan oo ay markaas arrintan walaac markaas ka buu- dabcan ka muujiyeen iyadoo dhimashada wadanka ee waa dabcan dhimashada weli ay sii ee sii badanayso iyo sidoo kale dhaawacyada iyo weliba dhibaatada nolosha markaasi kasoo gaarayso iyo burburka iyo weliba waa burburka iyo xadgudubka markaasi ka dhacayo ee guryaha ama dab- waa dabcan iyo ganacsiyada iyadoo sheegeen in tani ay hadda xal iyo weliba u noqon karin in laisku fiirsado la shaqsi dabcan xukuumadda iyo mucaaradka tani ayaa laga doonayaa inay sidoo kale soo dabcaan mucaaradka sidoo kalena ay soo dabcaan xukuumadda markaas ruuta uu hogaaminayo sidoo kalena arrintan markaasi loo loo- loo farageliyo si xaaladaha markaasi loo yareeyo dhegeystayaal hadda waxaa markaas le- dowladda iyo sidoo kale mucaaradka raje ee markaasi ka qab in wadahadallada ay markaas wax badan ay ka saacidi doonto sidoo kalena ay furi doonto waddo kale oo markaas ay isku ogolaan karayaan mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ruuta uu hogaaminayo ee dowladda tani iyo hadda dabcan iyadoo markaas mar kale tani ay imaaneysa iyadoo mar kale ay cilaamiyeen mucaaradka in arbacada soo socoto dibadbax ay wadanka ka dhigi doonaan mar kale si keliya markaasi yoolkooda hadafkooda ay u gaaraan sidoo kalena ay uga maridhiyaan in wax markaas laga qabto xaaladaha sicir bararka dhaqaalaha iyo weliba qad- waa maciishada oo markaasi ku sheegeen in sare usii kacday dhegeystayaal arrimaha dhegeystayaal waa dabcan waa international community-ga ayaa hadda waxay tilmaamayaan ama ay sheegayaan in arrintan markaas wax laga qaban doono lana bedeli doono dhiba- dhibaatada iyo baahida badan ee markaas ay sheeganayaan dadka dibadbaxyada iyo sidoo kale hogaamiyaashooda sida wargeyska saaka halkan uu tilmaamaya dhegeystayaal wargeyska wuxuu saaka halkan uu qoraya boggiisa afraad wargeyska the standard ilaa iyo lixdan kun oo macalimiin ayaa diiday ama iska diiday inay baraan iskuulka markaasi junior secondary school waa j s s kuwa loo yaqaan manhajka c b c dhegeystayaal waxay markaasi arintooda soo jeedintooda markaasi arrintan ku qotontaa sida markaasi xaaladda iyo dhibaatada wax markaas dabcan dowladda uga qaban laadaay if a teachers will earn same amount of money they get but dabcan haddii markaas ka waran macalinka uu helaya lacag mid la mid ah tii markaas uu helaya markii loo fiiriyo qofka dabcan shaqada gacanta markaasi hayo marka loo fiiriyo levelka iyo weliba shaqada qaabka ku shaqeynayo waxay markaasi sheegeen in markaasi san isqaban karin colin ayuu iyo xogayaha markaasi nato secretary waxauu sheegay in hadda markaasi laga doonaya skiilka weliba xaaladaha markaasi laga dabcan skiilka laga doonaya macalimiinta in ay wax markaasi ku shubaan ama sidoo kale ku baraan ay hadda iskenin waxaa markaas warbixin dhata kenya national bury statistic ee soo saartay lagu sheegay in laba kun afartan iyo toba macalimiin ah ee mastaga iyo sidoo kale docret digri ka wata ilaa iyo todoba labaatan kun saddex boqol labaatan iyo afar teachers ayaa markaasi digriga bachelor wata saddex kun waa soddon iyo sagaal kun saddex boqol ayaa markaasi diblomarka wata dhegeystayaal haddani waxay markaasi sheegayaan in hadda markaasi aysan isqaban karin sida markaasi ay arin waa dabcan isqaban karin macalimiintaasi inay iska diideen in iskuullada hoose j s s aysan akhrin karin ama waa junior secondary school tani ayaa hadda markaasi kala cadeen sababta iyo xaaladaha arintan markaasi waxyaalaha markaasi dowladda mar kale ay ka qaban doonto dhibaatada macalinyarida iyo sidoo kale lacagta markaas iminkan iswaafaqila ah sidii waxay markaasi rajeynaya waxay doonayeen oo hadda ayagana ku tilmaameen inay isqaban layihiin laga doonaya in wasaaradda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada digital iyo markaasi macalimiinta shaqaaleysiya t c markaasi wax ka bedelaan bixinta mushaaraadka dhegeysa kuwaasoo dhaliil hadda markaasi ka muujinayaan dhegeystayaal haddaba maxaa lala kulmaya haddii arrintan macalimiinta lixdan kun oo macalimiin oo aada u tiro badan oo markaasi iska dideen tarsfa markaasi loo sameeyey inay baraan iskuullada junior secondary school lagana qaadayo iskuullada sare ama laga qaadayo iskuullada primary dhegeystayaal iyadoo markaasi khibradooda ay arrintan aysan u lahayn ama sidoo kale fahansaneyn balse laga doonayo in wax badan ay soo bartaan ee ku aadan manhajka c b c oo hadda markaasi culays badan ay macalimiinta ka sheeganayaan kuna sheegeen inay ka haysato isfahanwaa macalimiinta iyo sidoo kale wasaaradda dhegeystayaal waxbarashada dalka iyo kuwa markaasi macalimiinta shaqaaleysa ee t s c dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan subax wanaagsan aroori suban sidee kusoo kacday waa ka waran deegaanka tuulada ku sugan tahay maxaa la hadlahay maxaa ka cusub waa sida maqalka idaacadda star f m bal lambarada waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeysta bal saaxiibka qadka telefoonka ugu horaansiinaya subax wanaagsan soo dhowalaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu salaamaya subax wanaagsan
sidoo kale waa salaamin tahay magaciida waa deeqa waxaa ibsalaan joogo madheer akaunta gaaraan qaadiya wabada khamarka application alxamdulillah nabadgelyo iyo caafimaad ayaan ku agbulisanay nabad ayaa jirta wax dhib oo jira malaha maasha allah saan baa hata waaye idaacadda maqalkeeda saan baa ahaada waaye waxaa kaloo aad mahad celinaa barnaamijka waxaa la baadeenay oo barnaamijka iyo xuquuq ama laga hadlayay oon xal dhegeysanayna aad aan hal oora nooga farxnay
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowow waxaan ka xumay qadku ka baxay kan kale qadka telefoonka ku jiraan siinaya star f m soo dhowow subax wanaagsan saaxiibada meel walbay joogaan si walba inoo dhegeysanayaan subax wanaagsan ayaan leenahay soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum sbakadow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu soo dhow gaarane ha janna gale janna gale afkaacaana lagu qabay waa fiican alxamdulilah alxamdulilah iladi axyaana bacd ma amaatana wilayna shuur allah sharafta badan bay u sugnaatay mahad iyo shukri eesaasha dhammaanna waxaan leeyahay dee subax wanaagsan oo wacan baan leeyahay khayr baana ku rijeeya ninka miscab ismaaciila muxuu ku dambeeyey aad baa mahadsantahay gaarina shukran dhegeystahaas mahadsan yahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan xigaha kale subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga waan dhawraa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye waan fiican waa alxamdulilah waxaan joogaa meesha dalagdheera mudhoogaasha macalin weliba dhac ka waran
alxamdulilah walaalo waa la iska fiican yahay nabad baa la qabaa aad baa loo fiican cawbarey nabad waayo nabad baa lagu soo kakacay waa la fiican yahay aad baa loo fiican jawiga aad buu kala degan yahay haye
alxamdulilah waa la fiican yahay aad baa loo fiican nabad baa la qabaa shukran walaale aad baa mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
صباح وناس يوسفو صباح لمدة.
سلام إن بدن shukran
وترقيش سنة إسلام الكوجير ka waran
alxamdulilah nabad ayaan ku wagbarisan wax dhibaato mala alxamdulilah socodka amniga waxbarashadu waa la aada ilaahay baa mahad iska maqalka idaacadsi wanaagsan baa aanu haysanaa alxamdulilah walaale shukran dhegeystayaasha wax wanaagsan subax la mid ah star f m subax wanaagsan soo dhow walaale ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow subax wanaagsan ملائكة الرحمة والدك لها ودوات ومعلمه وحقر دير أنك أصبع ما مقرك ka waran hagareere saaka أو بريق انت لغا أنت أكبر قتل نيروبي alxamdulilah أبو نواد بان كسو كعني إله باب مهد لي تغاسدي أرضيدي بابورتي وإزدو مرها ين حوله مقرتي haye انتي بكت الله عافيه انتي عافي ما تغبت الله وزيادي وما مغشي aamiin انتي وحايسة الله وبركاته انتي وحايسة نين إلهي وحخير طو الله سيو إلهي والدينتين الله عافيه aamiin shukran star f m subax wanaagsan soo dhawow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما إن شاء الله الحمد لله صاحب محمد توانا جارسة لكبوري ka waran
aad iyo aad baan u fiicannahay alxamdulilah jawi degan ma insha allah Mhm.
ilaahay baa maanta iskale marka dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay barwaaqay caafimaad reer buulxadarna waxaan leeyahay subaxda adiin macnaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته star f m subax wanaagsan soo dhawow
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
faadamo bulariig gaarisa ka waran bulariig faadumoy maasha allah ilaahay baa mahad iska leh haye aad baan u fiicannahay ilaahay baa mahad iska jawi uu degan yahay Mm.
ilmaha iskuulaha way aadeen Mm.
qawow maasha allah aada iyo aad alxamdulilah hadalhaynkanaga waa oomana roob biyo la-aan
shukran aad waa mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
helo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga
xabsa madheera ka waran
maasha allah haye
sidii madheera aad buu dhigay dib hadalaan ma wareysa xorasuran garay shukran
dhammaan dhegeystaana dadmeelay korsiinay oo furdoosa xanaaqsan leemalan ku saraayso mar loo mid taabaha
mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan warkii sideedda subaxnimaad maqli doontaan hadduu eebaa idmo xigaha qadka telefoonka ku jira star f m soo dhowow walaal magacaaga
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته subax wanaagsan
no stress daayare alxamdulilah haye ka waran daanyare
aad baa u fiicantahay alxamdulilah waan ku fiicanna waan ku wanaagsan oo doon haye maxaa hadalhaysaan
caafimaad caafimaad iyo barwaaqo star f m subax wanaagsan soo dhowow magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yusuf bakadow aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan farxiyo kaankuwa wajeer شكرا
alxamdulilah si fiican aan ku abraysan ilaa iskuullii dugsigu ay kala aadeen هيا caalam islaam ilaahay nabadda ka dhigaan dheelay subax wanaagsan aan kula walaalkay mar kale شكرا هذا ما سنت سوح لمدة حقاه قد كتلفونك سوح ونكسن سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أبو عمر ترى رفع جواي كورا ترى رفع عمره aad baa loogu fiican yahay alxamdulilah nabadii barwaaqa هيا
waa iska fiican waxa dhibaan ma leh هذه uu ilaahay ugu talagalay arrimaha ku socdaan اها
waa fiicanna waa fiicanna waa alxamdulilah شكرا عمر ترى رفع حقاه كلا قد كتلفونك وكح ما يسكن قد كبحي صاحبك كلام سنيا دغيستيال قرر وركينا وان دغيسن دونتان حقاه قد كتلفونك ستار اف ام سودو
yuusuf bakad asalaamu calaykum waraxmat ullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو سوح ونكسن
walaashano wacan waa abu muhamed oo ku sugan nairobi meeshanjooga waa fiicnaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin adigiyo muslimiin dhammaantood waxaan leeyahay subax wanaagsan wacan baan idin leeyahay سوح لمدة yus waxaan la yaabay اها xayawaankii magaalada jooga waaba heshiiba اها bisada iyo jiirkiis maba taabtaa اها isli muusa jira waaweyn baaba kasoo baxay barya هيا
marka markii bisadii waaba ka shakiyeen هيا bisadiyo eyina waxaa weeye misma taabtaan هيا magaalada ey baan kusoo batay هيا oo markaad ag marayso aada ku fiirinayo هيا waabaan ka yaabay hani motolo mu calaamaysanaya qof eyga jooga kale هيا magaalaad ka tagtana waa sidaas barsabeelaad tage waa sidaas bogoyale siyo lobeelkas magaaladii ey baa qabsaday هيا xayawaankii waanaa heshiiye bani aadamna waa heshiin lahay soo yaa yaa ma ah أمم، صح ilaahay khatmaga noo ilaahay khatmaga noo hagaajiyo ummadana ilaaha toosiyo asalaamu آه، calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس يا أبونا محمد حياك كانت تلفونك سودو ولا المقعقة asalaamu calaykum yusuf bakad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
rashiid ibraahim dibmaane كورا
waa fiican ma- nabad baa jirta qabow cid baa jir mooga nabad baa jirta waa falhayntan waxaa weeyaane maan dhamaanada beridna arbacada la sheegay hadda falhaynta aada iyo aad
hadda waa su-aal ku jiraan Shukran.
waana benta cadina maxsuusaay aada baa umahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow waxaan ka hadlayaa sielo awowe waa la seexan yahay alxamdulilah waxaa laga hadlayaa sielo ha sielo sielo ha nabadii barwaaqo waa lasoo kaagacay lag baa loo seexan yahay haye
waa sida asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu star f m subax wanaagsan soo dhowow
الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
وحبيبي مختار جاروسة دي كابوري كوابريسون ka waran dhikaburi
الحمد لله نبط بانكو برني وفي عنا الحمد لله haye
انت كور قمنا وفي عنا الحمد لله نبط ربي نبط الله نسيه اني انا وين سلام هيا shukran amiin star f m subax wanaagsan soo dhowow ka xumaahay qadka telefoonka ka bixi dhegeysta warkii ayaad maqli doontaan laakiin qadka telefoonka dhegeystaha ku jiran siinaya star f m soo dhowow subax wanaagsan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدوه هاي معي وأحمد بلو كنور كاونتي مشير ka waran axmedow
الحمد لله إنك ورقة واحدة وعطنا ونقصنا ما لها إليه فلقيت حق قناعسية وحبرشة دمان أمانك الحمد لله بني زراء بني سلامي دمان بعد الساعة سنة الوجبان سومالي وين horumar iyo insha allah iyo higsi wanaagsan aan leeyahay soo wanaagsan lamid ah qaadka telefoonka dhegeystahaasi ayaa ugu dambeeyay saaxiib ee idaacadda star f m inta gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhammaantiin ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m inta gobolka waqooyi bara ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba noo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toosa inoogu bilaabanayo taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay isniin ah afar iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin isniin ah dhegeystayaal barnaamijka isniinta arbacada q- iyo jimcaha waxaan diradda ku saarnaa kaga hadalnaa dhegeystayaal xaaladaha guud ee waddanka markaasi ka taagan oo- ama waxyaalaha markaas uga hadalaya inta badan maalmaha talaadada iyo sidoo kale khamiista waxaan diiradda ku saarnaa arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada halka khamiistana diiradda ku saarno arrimaha qoyska dhegeystayaal maalmaha sabtidana dhegeystayaal waa arrimaha dhanka gobolka waqooyi bari barnaamijka halaab oo arrimaha dabcan xaaladaha guud ee waddanka waxaa daadiya anigu ah yuusuf bakad dhegeysanadina qeybaha dambe ayaan fursadda kuu siiya si aragtidooda fikirkaada barnaamijka aad uga dhiibato laakiin waa markaan qodobka dooda soo bandhiga dhegeystayaal barnaamijka saaka waxyaala fara badan ayaan diiradda ku saari doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha idmo waxaana markaasi ku qutuntaa dhegeystayaal siyaasadda iyo eedeemaha haddaba eedda ama eedda ayaa aada u tiro badatay dhegeystayaal tan iyo doorashadii markii laga soo gudbay iyadoo bulshada ee inta badan ee aada isku eedeynayso iyo weliba hogaamiyaasha hogaamiyaasha waxay eedeynayaan shacabka shacabkana waxay eedeynayaan hogaamiyaasha mucaaradka waxay ho- dabcan eedeynayaan dowladda dowladdana waxay eedeynayaan mucaaradka dhegeystayaal waxay markaasi xaaladda siyaasadda noqotay eedeen dhegeystayaal haddaba eedeynta maxay keentaa maxayna dhintaa maxayna kordhisaa dhegeystayaal ma wax bay kabtaa mise wax ayay markaasi dumisaa maxaa hadda keenay eedeynta faraha badan ee aada kusoo tiro badata dhegeystayaal eedeymaha ayaa markaas inta badan hadda noqotay mid keliya cid weliba ee gaashaan kaga dhiganayso sidoo kale ay ku weerari karto shaksiga ay markaasi de- ka weyso wixii ay ka- wixii ay rabtay in wax looga qabto mise deegaanka mise tuulada mise in horumar markaas deegaankiisa laga gaarsiiyo hadda waxaa keliya markaasi noqotay shayga keliya lagu qaraabto mise shayga keliya ay noqon karayso in qofka lagu weeraro shayga keliya ay hadda markaasi dhanka siyaasadda loo adeegsado waxay noqotay ka bulsho ahaan iyo weliba ka siyaasi ahaan in markaasi lis eedayo dhinacyada kala duwan qowmiyadaha iyo weliba sh- qabiilada iyo weliba dadka deegaanada tuulooyinka iyo weliba xaafadaha kala duwan dhegeysan iyo weliba wadanka guud ahaan ugu horeeyo madaxweynaha ilaa iyo mucaaradka iyo weliba kan dowlad deegaanka oo wakiilada m c a da waxay markaasi noqotay wax weliba iyo weliba dadka shacabka wax weliba inuu markaasi hadda ay kusoo qotontay eedeen yaa la eedeynayaa qofka qofka eedeynaya muxuu yahay muxuu ka tabinayaa eedeyntana maxay keentaa maxayna kororisaa dhegeystayaal maxaa la isku eedeynayaa hadda dhegeystayaal waxaan ka soo gudubnay oo markaasi marmihii lasoo dhaafay aada ula socoteen dibadbaxyada waddanka markaasi ka dhacay bal taasi gooy bal taasi gooni aan u dhigno waan ka hadli doonaa bal eedeynta ayaga markaasi ay waxyaalaha ay ka tabanayaan kuna eedeynayaan xukuumadda hadda hogaaminaysa waddanka ee william ruto kasoo teg waxaa dhegeystayaal maalmihii lasoo dhaafay ayadana sidoo kale eedeyn ay ka jirta kawntiyada gaarisa wajeer iyo sidoo kale mandheera waa isla gobolka waqooyi bari isla sidoo kale magaalada caasimadda ee nairobi ayaa sidoo kale ayadana eedeyn xoogan u dirayaan dhegeystayaal hogaamiyaashooda haddaba waxaa luqunta iskula jiraa dhegeystayaal hogaamiyaashay iyo dadka shacabka shacabka hogaamiyihii wuxuu eede dusha kaga tureen shacabka shacabkana waxay dusha kaga tureen hogaamiyaha markaas ayaga ay soo doorteen hadday tahay wakiilka m c a-ga hadday tahay wakiilka dhegeystayaal dumarka hadday tahay dhegeystayaal kan xildhibaanka kan senatarka iyo kan gafanaha ku-xigeenkiisa dhegeystayaal dhammaan senatarada ee markaas lasoo doortay gobolka iyo guud ahaan dalka hadda waxaa markaas la kala saari layahay habka markaas looga falcelin karo iyo habka sidoo kale looga miri dhalan karo arrimaha hogaanka ama hogaan wanaaga dhanka siyaasadda balse waxay mar waliba markaas isku bedeshay dhegeystayaal in shay weliba lagu eedeeyo shaqsiga inuu markaasi dabcan dabcan uu wax ka qaban layahay waana ka howlgabay shaqadiisa laga doonaya inuu wax ka qabto kana bedelo ka horumarra ka gaarsiiyo deegaankiisa tan hadda markaasi keentay bulshada inay markaas isfahmi layihiin dhexdooda keentana qofka qofka kale inuu eedeeyo dhegeystayaal marka laga soogtayo qofka shaksiga ay soo doortaan mise shaksiga markaas iyaga hogaanka dabcan hogaanka u hayo waxay tani tilmaamaysaa oo markaas loo qolo qaaday ilaa iyo qodbo aad u tiro badan oo markaas lagu sheegay in wax walba ay markaas dhami doonto ama ay dhimi doonto markay eedeynta badato sidoo kalena noqon doonto inay cudur ku noqon karto bulsho weliba ama sidoo kale deegaan weliba taasina keeni karto in hanaanka wax waliba ee cid waliba ku doonayso in loogu hogaamiyo mise wax loogu qabto ee meesha ka baxayso iyadoo xitaa wax walba la qabanayo waxaa weli markaas cid kale soo baxaysa haddana eedeynaysa shaksiga haddii markaas shaksiga wax uu qabtana waxaa durbo uu eedeynaya isagana dadkii wax markaas uu qabtay uu sheegaya in ay sidii wax la rabay ee ayagana markaas isan usoo bandhigaynin asagana waxay ku eedeynayaan in sidii wax la rabay uusan u qabanin dhegeystayaal waa sheeke markaas hadda socoto oo ka cusub dhegeystayaal dalka oo markaas waa shaqada keliya ay noqotay in qofkan la eedeeyo dhegeystayaal haddii markaas meel loo fariisto dhalinyarada dumarka iyo weliba duqeyda ayaa hadda markaas la sheegay inay aada ugu badan yihiin arrimaha eedeymaha ama in markaasi ay aad u eedeeyaan hogaamiyaasha halka dhallinyarada waxay hadda markaas eedeen ayagana u jeedinayaan dhegeystayaal duqeyda duqeydana waxay eedeen u jeedinayaan dhegeysta dumarka oo markaas iyaga ay ku eedeynayaan in dhallinyarada ay gadaal ka riixayaan oo sidoo kale ay dabada ka wadaan oo ay markaasi sheegayaan inay ayaga abaabulayaan warwareegto dhegeystayaal waxay kasoo bilaabanaysaa dhinka dhallinyarada waxay soo maraysaa odayga waxay sidoo kale soo maraysaa qofka dumarka waxaasoo dhan ay markaasi noqotay inay dhexdooda ku warwareeganayso ka tuul ahaan iyo sidoo kale ka xaafad ahaan iyo sidoo kale ka magaalo ahaan iyo weliba waa county ahaan waxay noqotay in markaas eedeynta xitaa mararka qaar ay qoysaska kasoo baxdo ilaa markii dambe dibadda u samaysta banaanka ay u imaato taasi keentay marka in la eedeeyo shaksiga markaas lasoo doorto iyo shaksiga markaas ama hogaanku haya dhegeystayaal hadday tahay gavanaha gavanaha wuxuu asagana markaas eedeynaya dabcan dabaqan duqeydii ama waxgaradkii ama culimmadii dhegeystayaal uuna ku eedeynaya in markaas dadka lagala hadlo arrimaha dabcan asagana wakhtigaas ama wuxuu u baahan yahay in shakhsiyaadka eedeymaha jeedinaya in markaas laga jeediyo ama qayb kale markaas looga weerayo laakiin waa inta badan waxay cid waliba isku soo jeedinaysaa shaksigan shaksiga kale si markaas dabcan wuxuu uga baahan yahay ooga helo halka kan kalena waa asaga markaas doonaya in uu qanciyo waa howlaha markaasi hadda isqaban laa dhegeystayaal dhibaatada waa culaysada ugu weyn ee eedeymaha hadda ama eedda waxay markaasi keentay inay bulshada ku dhex harto sidoo kale ku noqoto sun ama sidoo kale ku noqoto boog markaas cid weliba ee iska daarayso sidoo kalena maalin weliba ay xanuunsanayaan qofka qofka kale uu daarayo siyaasigii ama hogaamiyihii uma dulqaadan karo eedda shacabkana uma dulqaadan karaan eedda hogaamiyaha markaas uu jeedinayo ama laga yaabaa goob fagaare intuu ka hadlo ama shay uu ka sheego uu ka dabcan markaasi qandaraas laga fulin rabo durbo waxaa soo baxaysaa isagoo sheegi markaasi hadalka markii uu sheegay in durbo laga hosboodayo hogaamiyihii waxaa ka hosboodayaan dhallinyarada waxaa markaasi arintan ee ku noqotay hadda in dhammaan lisfahmi layahay dhegeysta waana tan hadda dhallinyarada ay keliya ku noqotay meesha keliya quudka ay ka raadsadaan shaksi markii la eedeeyo in wax markaasi laga helayo hogaamiyaasha waxay hadda markaasi noqday in markaasi waa mashruucii iyo waxyaalihii markaasi la qaban jiray ama laga hormarin jiray ama laga doonaya deegaanka in laga hormariyo ay markaasi laga qaban laya ama sidoo kale ku xasiliyeen arrimaha keliya markii loo eego eedeymaha kadib waxaa imaatay dhegeystayaal in ninka dhallinyarada ee weliba gabadha dhallinyarada in markaasi dhanka baraha bulshada ay aada u isticmaalaan dhallinyarada ay weliba aadka ugu badan yihiin in lagu eedeeyo lagu aflagaadiyo hogaamiyaasha taasi waxay markii dambe keenaysaa ama ay keentaba in hogaamiyaha uu raaday shakhsigaasi kadibna uu iska laaluusho mise uu siiyo kistiisa yar dhegeystay si markaasi uga aamuso kadibna ninkii dhallinyarada wuxuu dirba markaasi uu asagana aad kale u diraya shakhsiga kale ee markaasi gelayo xildhibaanka mise gavanaha mise siyaasiga waa tan hadda ay keliya quudka noqotay in looga raadsado dhegeystayaal isla odaygii wuxuu asagana markaasi meelaha shirarka u tegaya mise meelaha dadka ay ku wada kulmaan waxaa sidoo kale halkaasi ay ku wada doodayaan dooda ayaa soo baxaysa ama shaksiga wuxuu maqlayaa ama hogaamiyaha wuxuu maqlayaa in duqii halkaas ay maanta ku shirayeen isla durbadii intay kala bixin ama ay kala tegin ama ay kala ay guryaha kala aadin waxaa uu soo diraya shaksi si markaasi u qanciyo duqeydaasi waxaa duqeyda uu markaasi la gaarsiinayo lacag kisto ah kisti ayaa markaas laga yaabaa in shirkii maanta ay gelayeen in halkaas uu ku burburo eedeyntii ay markaasi jeedinayeen waxaa durba markaasi aamusiisay kistaasi yar ama lacagtaa yar ee markaas uu bixinayo gavanaha mise wakiilka ama sidoo kale waa xildhibaanka dhegeysta waxayna noqotay in markaasi kista lagu damiyo eedeymaha eedda waxay noqotay halka keliya hadda markaasi quud ee ka gashay gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale guud ahaan wadanka iyadoo sidoo kale arrimahan ee hadda aada u soo badanayso laguna sheegay in siyaasadda iyo eedeymaha la kala qaadi layahay noqotay laba shay oo isla socdaan oo sidoo kale aan kala hari karin iskuna baahan dhegeystayaal haddaba eedeymaha ama eedda iyo siyaasadda halkay iska soo galaan halkay iskaga dabcan iskaga baahan yihiin waxaa tani ee markaasi maalin maalinta kasii dambeysa ee soo baxaya ama ay soo baxayaan siyaasadda in nooc kale ee weji kale ay la soo baxayso iyo wax kale weliga aada maqleynin inay kusoo darsamayaan hadda waxaana socotaa dhegeystayaal oo aada looga hadlayaa eedem eedda iyo weliba waa eedeemaha mise eedda iyo siyaasadda noocyada ay hadda markaas u kala baxayso iyo waxa markaasi keenayso iyo waxay mujtamac markaasi ka bedelaysa dhegeystayaal inay hadda ay keliya ku noqotay dabcan caqabad ugu weyn ee bulshada dhexdeeda markaasi ka dhex taagan hadday tahay qandaraas la fulin lahaa hadday tahay mashaariic markaasi deegaanka laga fulin lahaa mise tuulada laga fulin lahaa inay hadda eedeynta keliya markaas wax looga qaadan karo xitaa marka intaba shayga markaas laga fulinin mise laga howlgelinin meesha markaasi qandaraasta mise qorshaha ama qorshaha laga doonaya in laga qaybgeliyo ama laga fuliyo dhegeystayaal hadda waxay markaasi noqotay ama xildhibaankii mise siyaasigii wuxuu gobolka waxa uga qaban lahaya wuxuu fahmay ama shaxda ayuu fahmay cid weliba eed markaasi soo gudbiso inuu si hoose markaasi ula xiriirayo inuu si hoose markaasi kistiisa ama qofka eedda markaasi soo gudbinayo in kistiisa u dirayo hadday markaasi noqotay dumarka ayaga markaas laga yaabaa inay kulan markaas inkastoo laakiin ayaga masaakiimo intooda badan iskaga badan yihiin markii laga soo tegay laba iyo saddex markaasi madax ku safar ah dhegeystayaal oo wax waliba markaasi ayaga go-aanadooda iska gaari karaya dhegeystayaal laakiin tani waxay hadda dabcan ka turjumaysaa ama ay ka hadlaysaa nidaamka keliya laga doonayo ama shaksiga waxa uu markaas u baahan yahay ee hadda inay noqoto inuu shir keliya qabto ama meel ay iskugu imaadaan kadibna telefoonno laga duubo kuwa markaasi eeda jeedinayo intay arrintaasi baraha bulshada la gelin kadib xildhibaanka loo dirayaa waxaana leeyahay ogow ama gavanaha loo diraya ogow arrintan ayaa maanta socotaayo oo eedda ayaa adigay kugu socotaa bal intay mujtamac ama bulshada gaarin raggan waa inaa iska xalisaa shaksi kale ayaa loo dhiibayaa eedda oo waxaa markaasi laga dhigaya shaksi kaleoo dhadhexaadin ah laakiin qofkan dhadhexaadin ma aha ogow wuxuu la socdaa kuwa kale wuxuu markaas doonayaa inuu haddana markaas ka dhex laaluusho gavanaha mise xildhibaanka mise senatarka dhegeysta mise gabadha wakiilka ama mca ayuu doonaya markaas inuu markaasi ka dhex dalaalo wuxuu kuwana markaasi ka dhaadhicinaya shay kuwana gavanaha shay kale ka dhaadhicinaya mise xildhibaanka wuxuu ka dhaadhicinaya in markaasi kuwan uu asaga ka aamusinayo sidoo kalena baraha bulshada la dhexdhigaynin mise sidoo kale warbaahinta loo marinaynin eeda markaasi ay jeedinayaan eeda waxay noqonaysaa dhegeysa wax waliba hadday tahay qofkan inuu markaas ay ama eedda waxay noqon karaysaa shaqada ama shaqaalaha waxay noqon kartaa in shaqo markaas gobolka laga fuliyo ama waxay noqon kartaa dhanka dhulalka ama waxay noqon kartaa dhanka biyaha ama waxay noqon kartaa meel markaas wax un dhibaato markaas ka taagan laakiin wixii oo dhan iyadoo markaas mujtamaci ama bulshada u baahan yihiin in si guud markaas loo wada hadlo iyadoo markaas si wada jir ah wax loo qabsan karo loo wada hadli karo loo dhammaysan karo waxaa durbo markaas la qancinaya shakhsiyaadka labada iyo saddex oo keliya hadlayeen si markaasi sheekada aysan usii ballaaranin usiina weynaanin dhegeysta oo sheekada meel fog aysan u gaarin waxaa durba la aamusinayaa taasina waa kista kista waxaan ula jeedaa dhegeystayaal lacagta yar ama shilmaadka yar ee la bixinayo ayaa markaasi saaka u adeegsanaynaa kista waa eedeymaha iyo kista markaasi loo adeegsado ayaa hadda noqotay gobolka in mid caadi ay ka noqoto xildhibaanka iyo weliba siyaasiga ama gafanaha waxayna soo bilaabatay labadii kun saddex waxayna soo bilaabatay labadii kun saddex iyo tobankii oo dabcan waqtigii devolutionka mas-uuliyad wadaajintii dhegeystayaal dadku intooda badan waqtigaasi maysan fahansaneyn arrimaha kista arrimaha lacagta markaasi laaluushka in yaro hoosta laska siinayo iyo weliba in markaasi la kicinayo shakhsiyaad qaar ah markaasi si wax looga dhacsado waxna looga qaato shakhsiyaadka markaasi hogaanka wadanka ama countiga ama gobolka u haya dhegeystayaal waxaana hadda ay noqotay in la kala saari laha kista ama lacagta dhegeyst waraalaada waa xalkarisaari layahay siyaasadda dhegeystayaal iyo eede iyo eedda haddaba eedda ama eedeymaha ama qofka kale u jeedinayo halkey iska halkey iska galaan halkeyna iska qaban karaan siyaasad ahaan markii loo fiiriya dhegeystayaal waxaa la leeyahay ma kala maarmaan siyaasadda iyo eedda ama eedeymaha ma kala haraan ayaa laleeyahay waa siyaasadda iyo eedeed waa eedeymaha ma kala haraan ama eedda ma kala haraan dhegeystayaal waana kuwa hadda isku baahan waana kuwa markaasi hadda haddii markaas eedda la waayo siyaasadana ayna dumayso ama ay aamusayso haddii siyaasadda la waayona eedana way aamusaysa oo way dumaysa ayaa laleeyahay waxaana keentay dhegeystayaal in habkaasi hadda dhexda ama dhexday ay ka dhex taagan tahay gobolada dhegeystayaal iyo guud ahaan wadanka saaxiibayaal tan mucaaradka waa uu imaan doonaa dhegeystayaal laakiin gobolka hadda shaxdan ay la soo baxeen weliba dhallinyarada ugu badan iyo duqeyda ayaa hadda keentay dhibaato kale oo markaasi xal keliya loo arkin xal keliya u muuqanin xal keliya markaasi arrintan iyo sida markaas iskaga jari karo sidoo kalena jad dadka u noqon karaan inay waxooda hal mar wada goosan karaan dhegeystayaal marka laga soo tago kista yar ee xildhibaanka mise gabanaha uu bixinayo haddaba tani maxay u dhimi kartaa dhegeystayaal bulshada maxayna u keeni kartaa bulshada dhegeystayaal markay imaato eeda iyo weliba waxay soo korinayso maxaana laga faa'iidaa eede waa qofku qofka kale markaas eedeynayo haddii qofka qofka uu eedeeyo ama qofkan qofka kale uu dhaleeceeyo ama uu eedeeyo maxaa uu ka helaya maxaa uu ka faa'iidayaa haddii markaasi mujtamacii mase bulshadii mase tuuladii wax markaasi baahi fara badan mase baahi guud loo qabo aysan uga wada hadli karin haddii uga wada hadlaana ay markaas waxooda si mowqif ah si hal wadajir ah wax ugu soo gasan karaan laakiin haddana muxuu xildhibaanka mise siyaasiga inta kale uu u eedeeyo haddana uu kala xadaa nafsadooda dhegeystayaal inta markaasi mashariicda oo mashaariicda iyo qandaraasyada kala duwan laga fulin lahaa iyo baahida markaasi loo yareen lahaa dhegeystayaal hadda xildhibaanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta waxay fahmeen shaxda waxay markaasi fahmeen in dadkan markaasi kasta keliya loogu wadi karo sidoo kalena wax uusan u qaban karin waa arrin hadda lasoo ogaaday ugow dhegeystay haddii aad awgeen in badan dadka waxaa laga yaabaa inay ka cabanayaan biyo laakiin haddii gabanaha biyo uu ka hadlo ama biyo dhaamis uu loo sameeyo dadka gobolka mise loo biyo xireen loo sameeyo mise in markaas biyo qaabkii dadkan wax biyo ku heli lahaayeen dariiqadeeda wadadeeda uu qaada dhegeystayaal waxaa laga yaabaa in shakhsiyaad qaar markaas ay ka hor istaagaan oo markaas siyaabo kala duwan uga hor istaagaan waxaa markaas isagana ku qasbaysa in uu daalo ama siyaasigii inuu daalo kadibna wuxuu adeegsanayaa kistiisa yar wuxuuna markii dambe uu waranayaa maxaa iga galay haddiiba ayaga aysan ogol yihiin xildhibaanka ama siyaasiga inta badan waxaa lahaa inta badan inta badan waxaa lahaa man diirnaxo mise ma naxo balse wuxuu naxaa keli ah wakhtiga uu markaasi siyaasadiisa ay soo dhowdahay iyo wakhtiga markaasi kursiga maalinta markaasi natiijada lagu dhawaaqayo dhegeystayaal ayuu keliya naxaa la leeyahay wakhtiga ololaha ayuu aada walwal fara badan u hayaa uu naxaa laakiin wakhtiga markaasi doorashada uu ku soo baxo ama lagu dhawaaqo natiijada wixii intaas ka dambe ma naxo mana dirnaxo ayaa la leeyahay haddaad ogeen haddaad u malaynayso nin siyaasi ah inuu naxayo ma naxo saas ayaa lagu leeyahay mar hore ayaa baaritaan lasoo sameeyey lasoo ogaaday haddaba kista yar ha la joojiyo eeddana ha la joojiyo laakiin wixiina si wadajir ah waxa loogu soo qabsada dhegeystayaal laakiin waa sidee waa qaabke horta eedda maxay kordhisaa eedda maxay tartaa haddii maanta qof aad eedeyso ma waxbaad ka helaysaa eedda maxay qofka kale u dhimaysaa adiga maxaa u taqaanaa eedda eeddana maxay iska gashaa waa siyaasadda dhegeystayaal halkee iska soo galaan waxaa la leeyahay maba kala maarmaan eedda iyo siyaasadda waa laba qof waa laba shay oo isku baahan waa siyaasadda iyo eedda eedeemahana way iskaasha way kaashata waxay kaashataa siyaasadda siyaasaddan waxay kaashataa eedda waa isku baahan yihiin ayaa laleeyahay waa kuwa markaasi aan kala harin kala maarmin dhegeystayaal haddii la waayo midkooda midka kala baxaya haddii eeda la waayo siyaasaddaa baxaysa sida siyaasadda la waayana eeda ayaa baxaysa dhegeystayaal bal arrimahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saari doona hadduu eebaha idma saaxib yaal dhegeystayaal adigana qaadka telefoonada fursadda kuu siin doona si aragtidaada fikirkaada saliimkaada uga dhiibato dhegeysta waa qeybaha dambe hadduu eebaha idma dhegeystayaal yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya dhegeystayaal unala socodsiinaya qeybaha dambena waxaa markaas ka eegi doona gobolka iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda dhegeystayaal guud ee wadanka iyo eedeymaha ama eeda markaasi mucaaradka sidoo kale ay jeedinayaan keliya kuma qotonno mise keliya kuma saabsano gobolka waqooyi bari eeda balse ta waxay hadda markaasi saameysay guud ahaan wadanka dhegeysta waa kan mucaaradka maqlaysaan inay markaasi xukuumadda eedeynayaan xukuumaddan waxay eedeynayaan mucaaradka dhegeystayaal eeda weli way wada way socotaa oo weliba may kal wax kala hara ma lahan meesha guud meesha sare ayay kasoo bilaabtay dhegeystayaal arrimahaasi ayaa adigna fursadda kuu siin doonaa dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaa xitaa heer waxay markaasi gaartay dhegeystayaal in tuulada markaa ama tuulooyinka ama meelaha fogfog markaasi hadda ee aadka looga adeegsado sidoo kale noqotay in hadda dunidan markaasi casriyooday ee maaladda maaladaha markaasi meelaha fogfog markaasi cid walba la iska arki karo dhegeystayaal macnaha waxaa ula jeedaa dhegeystayaal in meel waliba hadda telefoon uu gaaray oo telefoonada laiska duubi karo si markaasi qofka uu eeda u jeediyo bal marka hore waxaan dabcan waxaan kasoo hadalnay xaaladaha gobolka waqooyi bari iyo weliba sida eeda iyo wax waliba ekista ama wax waliba ooga qaad looga qaato xildhibaanada ama siyaasiyiinta dhegeystayaal gobolka mise gabanayaasha dhegeystayaal ee gobolka noqotay in hadda xitaa la hilmaamay dhegeystayaal mashaariicdii iyo qandaraasadii iyo waxali markaasi horumarka horumarineed ee laga doonaya gobolka in laga fuliyo ay noqotay in markaasi hadda laiska madax salaaxo dhegeystayaal mise laiskugu diro lacagta kastayar dhegeystayaal markay eeda badato xildhibaanka siyaasiga waxaasoo dhan wuxuu asaga eedeynaya dadkii shacabka shacabkiina waxay eedeynayaan hogaamiyaha dhegeysta ama hogaamiyahooda bal taasi waan kasoo hadalna dhegeystayaal iyo waxyaalaha iyo siday u kala baxaan iyo noocyada iyo dhibaatada haddaba taasi dhegeystayaashaan u dhaafi doonaa saaxiibayaal bal waxa is dabcan eedeynta ay keeni karto ama dadkay usoo kordhin karta dhegeystayaal eedda maxay tartaa maxay keentaa maxaa ka fahansanta adiga eedda ama inaa qof markaasi la eedeeyo ama eedeymaha markaasi gobolka markaasi ka jiro hogaanka markay tahay iyo weliba dhalinyarada iyo sidoo kale dabcan duqeyda oo hadda markaas la sheegay in labada keliya ugu badan ay yihiin marka laga soo tago hogaamiyaasha hogaamiyaasha nafsadooda way is eedeeyaan dhegeystayaal oo waxay eedeynayaan kan kale deegaankiisa kan ku dhow waxa uu eedeynayaa in markaasi waa dabcan kan tusaale wuxuu eedeynaya xildhibaan xildhibaanka kale ku dhow oo gobolka markaasi laga soo wada doorto mise deegaanka markaasi ama countiga matelayaan tusaale countiga gaarisa laga yaabaa in halka dabcan laga soo wada doorto waxay dabcan is eedeynayaan oo isma qabanayaan oo isma runta iskuma sheegayaan xitaa eeda marar qaar waxay noqotaa mid markaasi wadada kuu furi karto macnaha waxaa loola jeedaa dhegeystaal in wadada markaasi lagu tilmaamayo mise lagu sheegaya inay saxan tahay balse ay ahayn mid adiga lagugu durayo mid adiga markaasi dhibaato iyo wax lagaaga raadinayo balse ay tahay mid markaasi dadka wax u tari karto u qaban karto una bedeli ama cishada ama nolosha markaasi ka bedeli karta dhegeystayaal eeda gobolka dhegeystayaal hadda way soo tillaabsatay oo marka hore waxay kasoo bilaabtay tan guud dhegeystayaal dadka horaan maysan aqaanin maysan aqoonin maysan fahamsaneyn eeda laakiin wixii ka dambeeyey labadii kun labadi kun sadexwaa labadi kun saddex iyo tobankii ilaa iyo hadda ayay aada usoo badatay oo dadkana markaasi noqdeen kuwa ilbax ah balse ilbaxooda waxay noqotay mid markaasi ku qotonto mise isqabanaya eeda iyo siyaasadda dhegeystayaal dunida waxay hadda noqotay siyaasad oo wax waliba siyaasad ayaa hadda lagu maareeyaa wax walba siyaasad ayaa lagu xaliyaa wax walba siyaasad ayaa lagu qabtaa wax walba siyaasad ayaa lagu dhisaa wax walba siyaasad ayaa markaasi laiskugu laabqoojiyaa dhegeystayaal haddaasan ogeen waatan hadda markaas dadka khubarooyinka siyaasadda aada oga faallooda aada oga hadlo waxay tilmaamayaan ay sheegayaan in cid waliba laga doonayo in ay fahanto siyaasadda marka laga hadlaya dhegeystayaal siyaasadda waxay sheegaa markaas ku hagi kartaa fahmi karta ama qofkuu fahmi karaa wixii saxan iyo wixii markaasi ku qaldan iyadoo dhammaan ay iskugu jirto siyaasadda intooda badan qofka waa garan karaysaa markuu beenta kuu sheegi karo laakiin taasi waxaa garan kartaa ma fahmi kartaa markaad wax badan ad xog ogaal u tahay markaad wax badan aad ogaatay markaad wax badan aad dhegeysato markaa wax badan markaasi aad gorfaysay dabcan ka faallootay ayaa keli ogaan kartaa siyaasadda markii lagu sheegay qofka uu kahortaagan uu hadli karo wax uu ka hadlaya inay sax tahay iyo in markaasi uu adiga kugu qancinaya dhegeysta siyaasadda inteeda badan waa qancis oo dabcan waa laisku qanciyaa waxaa lagu qanciyaa bulshada bulshadana laakiin ayada ma qancin karto keliya wax barse hadda ay u aragtaa in shayga keliya ku qancin karta inay tahay hogaamiyaasha in ay eedeeyaan hogaamiyaha laakiin eedaasi waxaa laleeyahay waxay keli u noqon lahayd ama wax u tari lahayd markay markaasi saxal isku wada fahmo oo sidoo kale waxooda iyo ajendahooda iyo qorshahooda ay markaasi loo dhamayst ay u dhamaystiran yihiin cid waliba oo markaasi wixii kan kale uu dabcan uu raadinayo uu raadinayo u noqon karto inuu ku sixi karo kuna hagaajin karo dhegeystayaal laakiin taasi hadda waxaa leeyahay gacan ayaa ka baxday balse eedeyntooda hogaami dabcan eedeynta dadka mujtamaca ama bulshada waxay noqotay iyada in ay markaasi cid waliba teeda keliga ay raadsato ama kisteeda keliya ma raadinayso horumar iyo sidoo kale in markaasi bulshada wax loo qabto horumarna la gaarsiiyo dhegeystayaal waana dhibaatada iyo culeysada hadda ay keentay in markaasi hogaamiyaasha ay gobolka xitaa ay hilmaamaan usoo noqotan guud ee dalka dhegeystayaal sidaan sidaan dabcan oola socoteen dhegeysta ma aad u aad barnaamijyada iyo sidoo kale idaacadaha aad aada u dhegeysa telefishinada iyo weliba idaacadaha aada u dhegeysanayseen oo la socoteen waddanka waxaa ka socday dibadbax dhegeystayaal waxaa taasi ka dambeeyey mucaaradka oo hogaaminaya raayla odinga iyo xubnihiisa ee markaas ugu sarsaray azimiya lowmoja waxay markaasi ka cabanayeen ama sidoo kale eedeyn u jeedinayeen xukuumadda hadduu hogaaminayo william ruto waxay markaasi ku sheegeen waa eedooda mise eedeymahooda waxaa markaasi ka mid ah dhegeystayaal miciishada nolosha dhegeystayaal iyo sixibarka iyo weliba in markaasi canshuuraha taxationka lagu daray dhegeystayaal kuwaasoo ku sheegeen in dadka shacabka aysan xamili karin isagana sidoo aysan iska kaafin karin kuna noqoto mid mid ku adag dhegeystayaal waxay taasi marka hore kaga andacoodeen sidoo kale u bandhigeen madaxweynaha in arrintan uu markaasi ku fuduudaanin sidoo kalena uu dhaqangelin sidoo kalena qalinkuusan ku duugin laakiin madaxweynaha isaga taasi uu ka biyo diiday balse qalinka uu ku duugay waxay maalmihii lasoo dhaafay dhegeystar wadanka ka dhacay waa la socoteen oo dibadbax xogan wadanka markaasi ka dhacay ilaatii u dambeysay ee arbacadii khamiistii jimcadii cabsi fara badan dadka ganacsatada dadka maalqabeennada dadka maalgashatada ee cabsi markaasi ka qabeen in dhibaato wadanka markaasi dadka dibadbaxyada markaasi ay geystaan iyadoo dhimashada ay badatay dhaawacyada sidoo kale haba sheegin dhegeystayaal waxaa hadda markaasi laisweydiinayaa maxay mucaaradka ee eeda ay ugu weyn ay tahay dhegeystayaal ay markaasi ku mucaaradaan ay ku mucaaradayaan xukuumadda dhegeystayaal sidee markaasi eeda kuwa kan ayagana iskaga difaaci karaan maxay ugu dulqaadanayeen eeda markaasi loo jeedinayo ee dhanka xukuumadda dhegeystayaal islaam xukuumadda ayadana waxay markaas eed markaas eed u jeedisay azimiyo laomoja waa mucaaradka dhegeystayaal waxayna ku eedeynaysaa ay dabcan xukuumadda leedahay in dhibaato iyo burbur iyo weliba kala foga dabcan kala fog iyo dhaqaale xumo ee mucaaradka ay keeneen waxayna sheegeen in taasi marna loo ogolaan doonin sidoo kalena dabcan lagu heshiin doonin in dhibaato iyo qallaasi burbur wadanka laga geysto waxay sheegeen in eeda markaas ay ku sheegayaan in dab la qabasiiyey guryo in sidoo kale hanti la boobay in wax walba qallaasa iyo dhibaato keeni karay mucaaradka ay markaasi sameeyeen ogow eeda way direen azimiyo ogow waa loo soo jawaabay eeda ayaa loogu jawaabayaa dhegeysti laakiin warar qaar ee xan ayaa markaasi sheegayaan ee hadda markaasi laga ay ka shaqaysinayaan diblomaasiyiinta wadanka dhegeystayaal ee kuwa international community loo yaqaano ilaa iyo saddex iyo toban dabcan ayaa markaasi iskugu imaadeen oo dabcan safaaradaha wadankan oo markaasi doonayaan inay shir markaasi gooni ah ama ay waa shir ay markaasi la galaan hogaamiyaasha wadanka dhegeystayaal uu hogaaminaya raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto sidoo kale ay ka tanaasulaan sidoo kale meesha looga saara eedeymaha loona isku jeedinayaan dhegeystayaal noona loogana shaqeeyo sida dhaqaalo wadanka wax loogu kobcin karo laguna dhisi karo dhegeystayaal halkaasi ayaa hadda gaartay dhegeystaan in markaasi diblomaasiyiinta wadanka ku nool inay ka shaqeynayaan waxayna meesha kusoo dareen in eedaha ama eedeymaha laisku jeedinaya meesha laga saaro balse la ogaado halka dhibaatada ay ka taagantaha dhegeystayaal haddaba waxaan isweydiinayna ayaa ah dhegeystayaal dabcan halka iska qabta halka iska qaban karaan eeda ama sidoo kale siyaasadda maxayna dabcan isku taraan waxaa maqlaysa dhegeystayaal dadka bogagta aada ku qoro oo markay ka faalloonayaan ka hadlayaan siyaasadda waxay tilmaamayaan ay kuu sheegayaan in markaasi sanad waliba ay siyaasadda wax kale ay la imaanayso waxaa maqlaysa siyaasaddii dhaqaalaha waxaa maqlaysa siyaasadda iyo baraha bulshada waxaa maqlaysa waa siyaasadda iyo horumarka waxaa maqlaysa siyaasadda iyo criticismka iyo eedeynta hadda markaasi socoto waxaa maqlaysa siyaasadda iyo dhaqaalaha dabcan security mise amniga siyaasadda iyo weliba haweenkaa maqlaysa waxaa maqlaysa siyaasadda iyo dhallinyarada waxaa maqlaysa siyaasadda iyo waxaas waxaas waxaa maqlaysa dhegeysta maanta heerkay marayso inay tahay siyaasadda iyo eedeeda eedeymaha ayaa markaasi noqotay dhegeystayaal mid markaasi boog ku noqo cid weliba ku noqotay oo cid waliba markaasi ee ka qofka qofka kale ay ku da- ee daarayso qofkan ama tuuladan uma dulqaadan karto ee dabcan eedii shalay markaas ayada marka hore ay jeedisay in ku kale uu soo jawaabo lagu eedeeyo waxayna noqonaysaa in isku celceliyo sidoo kale dhibaato markii dambe ay ka dhalato iyo weliba in kala fogaasho ay ka dhex dhalan karata dhegeystayaal dad ayaa markaasi kasoo shaqeeya leeyahay in markaas lagu soo kordhi wax weliba uu xamaasad gelin karo bulshada iyo sidoo kale hogaamiyaasha waana tan dhegeystayaal saaka diiradda ku saarayna kaga hadlayno eedda iyo siyaasadda dhegeystayaal hadda waxaa laga yaabaa in waxyaalo fara badan maskaxdaada ay kusoo dhacayso markii laga hadlayo eede eedda iyo waxaa laga yaabaa in adiga xitaa mar qaar inaad eedeyso shaksi oo laga yaabaa in xitaa shaksigaasi eedaad u dirayso marar qaar uu la yaabo iyo weliba sida markaas markaas asaga u doonaya inuu kuu qanciyo dhegeystayaal waxyeelabada keliya ay saameysay ay ka mid tahay dhallinyarada iyo weliba duqeyda dhegeystayaal oo hadda sheegtay ama la sheegay in ay ayaga markaasi eeba yihiin keliya meelaha laga dhaqdhaqaaqo ama sidoo kale laisku fahmi karo dhegeystayaal waa labadee waa dhalin- ninka dhallinyarada odayga haddaba aan kala qaadno ninka odayga waxaa laleeyahay dhegeystayaal dhegeystayaal gobolka keli ma aha guud ahaan dalka waxaa leeyahay sheega ninka odayga ah waxaa laga yaabaa in markaasi niman oday ah oo waxgarad ah in markaasi ay soo biirsadaan dhegeystayaal ilaa gaaraya toban mise sideed mise t- shan waxay markaasi qabsanayaan kulan markaasi laakiin oo marka dadka aan loo bandhigeynin sidoo kale loo bandhigay shakhsiyaad kale kulankaasi waxaa laga hadlaya diiradda iyo deegaanka markaasi lagu sugan yahay iyo siday wax markaasi doonayaan inay ku qabsan karaan ama loogu qaban karo dhegeysta waxaa laga yaabaa taasi inay hadda shaksi habka hadbo oo qofka ay ka doodayaan mise qofka eed u dirayaan laga yaabaa qofka inay ku culus tahay oo sidoo kale uu qaban karin waxyaalaha ay soo gudbinayaan mise bulshada ay u baahan tahay waxaa laga yaabaa bulshada waxay u baahan tahay inay culeys ku hayso sidoo kalena sanado fara badan ay ka taagneyd laakiin duqeydii isfahantay oo arrintan markaasi soo dhirandhirisay oo markaasi meel iskugu imaaday oo kadibna ay ka shirayaan sida arrintan wax looga qaban karo iyo weliba waddada loo mari karo iyo sida wax markaasi ay kusoo dhacsan karaan dhegeystayaal laakiin soo dhicitaankaasi ma aha mid nafsadooda wax ay kusoo dhacsan karaan laakiin waa bulshada laakiin maxaa dhacayaa dhegeystayaal waxaa laga yaabaa kulanka ay qaataan ay isku fahmaan sida markaasi wax ay kusoo dhacsan karaan ama deegaanka wax ugu soo dhicin karaan ay horumarka deegaanka ay ugu baahan yihiin mise ay ugu baahan tahay waxaa laga yaabaa in markaasi shaksi kale uu soo kala dhexgalo mise haddana uu damaca qaado dhegeystayaal eedi waxaa marka hore loo jeedinayaa shaksiga deegaanka waxaana markaasi ay canaananayaan ama canaan dhigaha ay ka saarayaan wakiilka m c a ga ilaa markii dambe uu ka dibco ama uu ka jilco kadibna waxaa loo tilaabsanaya dhegeystayaal xildhibaanka xildhibaanka ayaa dhagaha laga raacaya dhegeystayaal kadibna waxaa markii meesha soo gelaysa in layska saban xiro laga yaabaa lacag boqol kun inuu usoo diro duqeyda markaasi shirka meesha ay ku gelayeen sidoo kalena kuwaas ay tahay saban xir wuxuu leeyahay waan dareemayaa waan la socdaa wixii waan qabanayaa laakiin boqolkan waan saban xir waa raali noqda waan dareemayaa culeysada waa tan hadda dhegeystayaal gobolka markaasi ka socoto waana caqabada waa caqabada weyn ee hadda ka taagan dhegeystayaal marka hore odayga ama sidoo kale wuxuu dirayaa eeda eedeemaha adag ayuu dusha markaasi ka saarayaa kadibna fariinta ayaga ma dirayaan dhegeystayaal waa laga hoos qaadayaa ilaa shaksi kale ay u dhiibayaan si loo gaarsiiyo shaksiga ama xildhibaanka intii arrintan banaanka markaasi imaanin ama sidoo kale ay ayaga sheegeen inay shir jaraa-idi qaban doonaan ama sidoo kale in warbaahinta ay la hadli doonaan ama inay markaasi ku kici doonaan waxaa markaasi ku qasbanaanaya xildhibaanka in si deg deg arrintan uu usoo farageliyay islamarkii waxaa maqlaysa in arrintii la damiyey waa dabkii biyaha lagu shubay dhegeystayaal waa arkaysaa odaygii oo gurigii markaas iskaga laabtay labaatankiisa kun iyo shan iyo tobankiisa kun gujaabka iska gashaday oo intaas isku rareebaya dhegeystayaal lacagtii way ka dhammaanaysaa mar kale ayuu odayo kale haddana markaasi shir gelayaan waxaana markaasi la ballansanaya isaga ballankii ayuu markaasi soo qaabilayaa ballankii eedeymihii ayaa markaasi meesha lagu jexjeexaya oo waxba markaas lagama qarinayo runta loo sheegaya waa la wada qoslaya kadibna waa soo istaagaya kadibna gacan maris ayaa dhacaysa odaygii sidaasu ahayd mar kale ku laabtay dhegeysti maxaa keena meeshaas waa eeda dhegeystayaal eeda markuu xildhibaanka loo diro wa uu gariiraa oo mar rabo uma ogolaanayo kadibna ma doonayo in mar kale uu dadka isku soo jeeda dhegeystayaal xildhibaanka ama siyaasiga guud waxaa leeyahay mar keli ayuu naxaa marka keli uu naxana dhegeyste waa sidii marka hore aan kuu sheegee waa waqtiga marka farta uu ku hayo ololaha lagu jiro sidoo kale lacagta ay ka baxayso iyo sidoo kale markii natiijada lagu dhawaaqayo iyo shaksiga ku xugo ma shaksigaas talo ka hormari doonaa mise asagaa hormari doonaa waqtigaas keliya ayuu warbahaar ama nixin ama nixitaan ay ka buuxdaa laabtiisa walwal fara badan ay ku taagan tahay laakiin haddaa leedahay waqti kale uu naxaya ha umalaynin hana sugin taasina waa dantiisa dhegeyste kasoo gudub waxaa imaatay dhallinyarada dhegeystayaal dhallinyarada wax ku dhammaan waa shaqo la-aan waxay markaasi hadda iskugu soo urureen xaafadaha waxay iskugu imaadeen magaalooyinka waxayna noqotay in markaasi halka ayaga siyaasadda ee countiga sida u shaqaynayso waxay fafiirinayaan ee eegayaan sida wax markaasi loo wado iyo sida wax u socdaan xitaa hadday saxan tahay mise ay qaldan tahay ma jirto cid markaasi is- dabcan saxayso ama hogaami ama wixii markaasi ka sixi karta dhanka baraha bulshada waxaa laga yaabaa in cid waliba ama dhali- dhali- waa dhalinyar waa dhalin wariba in markaasi eedeynteeda ay markaasi dhagaha ay ka saarto gabarhaha mise ay ka saarto xildhibaanka mise nooc waliba ay u adeegsato taasi dhaliilka ma aha dhegeystayaal qofka asaga nafsadiisa baste eedeyntaasi waxuu u adeegsanaya sidii wax markaas uu ku heli lahaa ama sidii markaasi maalinta qutulyoonkiisa ma ay u noqoto dhegeystayaal ilaan dadka qaarkood way way shaqo tagaan qaarna ay xafiis way aadaan qaarna tukaamadooda ay furtaan qaarna markaasi baabuurtooda iska kaxaystaan qaarna dhugdhugleyda iskaga kaxaystaan iskaga shaqaystaan cid waliba mashquulkeeda dhegeysta laakiin intooda badan dhalinyarada hadda waxay noqdeen kuwo markaasi intooda aan waxba ka qabanin sidoo aan shaqaynin sidoo kale shaqa la-aan ay tahay dhab ay hayso laakiin waxay noqotay meesha keliya wax ay kusoo dhacsan karaan dhegeystayaal waxay ku cabsinayaan in markaasi qandaraas ay la siiyo ama xildhibaanka qandaraas uu bixiyo mise waa in markaasi gabanaha uu qandaraas bixiyo ama in markaasi shaqo la siiyo dhammaan eh, dhalinyarada taasi laakiin ayaga uma caddo balse wuxuu u caddahay intaas yar oo markaasi xildhibaanka uu durayo intaa yar gabanaha uu durayo waxay markaasi u noqotay ha- tactiska mise habka dhegeysa nashqadaysan ee siyaasadda hadda loo adeegsado cid kale ma aha meel kale ma aha meel kale ha u raadinin waxaana kaama baahna dhegeystayaal afkaada iyo qoraalkaada keliya ayaa markaasi wax ku eedeyn kartaa eedeynta eedeyntaasina waxay markaasi laga yaabaa inay kuu soo dhiciso lacag ama kisto yar oo maalmo ku hayi karto dhegeystayaal maalinta markay dhamaatana maalmihii yaraa markay kaa dhamaatana isla meeshii ay haddana fadhiisanaysa ku kale ayaa duraysaa si kii kale markaasi oo luuqa kuu soo galo oo kugula hadlo uu ku dhaho war buuq iyo qaylida naga jooji war intaas yaran kuu soo dira lambarkaada soo gudbi habka ayaa hadda markaasi ka socotaa dhegeystayaal laakiin su-aashaan isweydiinaynaa saaka ayaa taasi kuma qodunto laakiin tusaale ayaan usoo qaadanay dhegeystayaal laakiin waxaan isweydiinaynaa siyaasadda iyo eedda ama eedeymaha halkee iska galaan maxaa iskaga xiran maxay soo korinaysaa haddii la is eedeeyo maxaana siyaasadda waagii hore aysan u- dabcan qeyb oga ahayn eedeymaha haddana ay u noqoto ken- tan keliya markaasi laisku adeegsado u noqoto hubka casriga keliya weerarka lagu qaadi karo ee noqoto eedeymaha hadday tahay dumar hadday tahay dhalinyaro hadday tahay cuqaasha waxgaradka iyo sidoo kale culummada xitaa nafsadooda ninka culumada ninka sheekha waxaa laga yaabaa in markaasi go- meel yar oo masaajid uu ka tujiyo ama ama meel yar ay xaafadda iskugu imaadaan waxaa laga yaabaa meeshaas in madaariis ay u baahan tahay laakiin habkii saxda uma marayo marka qaar waxaa laga yaabaa inuu le xildhibaanka waxba kama haysano gafanaha waxba kama haysano madaariistan magaalada mada- madarasada ku taalo waxaa hal maalin buu dhisi karaa wuu ku dhagaadlaya isla markaa waxaa maqlaysaa xildhibaanka oo soo hadlu leeyahay sheekh dhimara insha allah bal shir shir baan qabanayna haddaba arrintii waxay noqotay in lais eedeeyo eedda maxaa keenay maxay soo kordhisaa maxaa laga fahma maxay soo kordhin kartaa markay imaato dhanka siyaasadda mayna kala maarmaan siyaasaddii eedda ma- wakhtigan ma isku baahan yihiin siyaasaddii eedda mayna ku saxan yihiin waxgaradka duqeyda iyo dhallinyarada in eedda wax ay ku soo dhacsadaan ayagoo u adeegsanaya siyaasadda dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaa dhegeysta dhiisu bakada ee barnaamijka daadihinaya dhegeysta aragtidaada waa noo muhiim fikirkaada noo muhiim dhegeysta soo dhowow aragtidaada ee ku aadan siyaasadda iyo eedeynta dhegeystayaal maxaa iska galay mayna isku- isku qalmaan ma la isku baahan yahay dhegeystayaal qaadka telefoonkai dhegeysta u hore barnaamijka noo daafurayo ayaan siinayaa soo dhowow waan ku salaamayaa magacaaga
halo waa ku salaamayaa soo dhowow
waa dhawahay waxaa layidhi faarax daahir waxaan rabaa wax yar inaan ah, ka dhiibta ra'yigayda arrinta ku saabsan dadka xildhibaanada iyo madaxda oo wax laga sheego oo hunguri laga raadsada tan iyada eh.
bulshada waa dabcan isku wada qabo isku wada qabo hal mar isku wada qabo adoo mahadsan ha kala qaadin.
marka wa- waxaan moonigeyd waxay la tahay horta nin caytamo ama wax sheega Aha, waxba lama faa'iida haye
samcadaada madax u dhimaysaa haye
marka waxaan leedahay dhalinyarta iyo ama dadka dhan oo dadka wax ka sheegayn oo noocaas wax ku raadsanayiin aha.
bal ha shaqaysteeno oo eegtooda ku mashquuleen laakiin hadda waxaa laleeyahay waan waa casri cusub oo imaaday in aada iyo siyaasadda aysan kala maarmi karin taasna waxa lagu soo dhacsan karo ka waran waaba shaqo kale
laakiin ani ahaan sida ii muuqata Aha, ninka eeda badan ama caytamo ama waxa qora sheega ah waxaan yahay inuu samcadiisa ay ku gubanaysa haye berinaysa noqon doonin in la aamini kara laakiin waxaa la leeyahay waaba qofka keliya ugu dhaqdhaqaaqa badan waxna ku heli karo sidoo kalena dadka xitaa ay adeegsan karaan qofkaas
maya kolley haddii ay tahay haddii ay tahay in la adeegsado ama dadka lala hadla ha noocyaalo badan ha jiraan laakiin inaad waxa qortid ma ahin haye xafiiska inaad ugu tagtid aha si wanaagsan oo naseexal oo tartiib eh aha ayaad ku dhihi kartaa niyahow aniga Maxa- naseexaan waxba Ma- kama- magacayg magacaygii xasuusi adoo mahadsan faarax daayir faarax daayir gaarisa faaraxow ee maxaa ku ee, dabcan ku tilmaami kartaa eedda markay imaato ama ku qeexi kartaa eedda eed qofa qof eedeeye eedda muxuu qofkan eedda u- ma- u- eed soomaali weliba aad ugu jeceshahay ama aad ugu je- u u xamaaseedeeyaan Ee, kolley dadka qaar eh, markii loo sheega runta loo sheega Aha.
ayay u bedelaan eed marka haddii runta lagu sheega eed mihin mogto haye mar laakiin waxaan dhihi lahay bedel wax la qori lahay oo facebook iyo whatsapp iyo twitter la geli lahay mhm ayr naqsi nafaas raadsee ah xafiiska uga tag haye si wanaagsan oo tartiib oo naseexa leh ah ninka walaalka wax u fahansiiy waa tahay siyaasadda iyo eedda may kala maarmaan
may kala kala kalama maarmaan maarmaan dalla kalama maarmaan marka ma- xafiiska maxay tahay marka aad u dirayso haddaaba kala maarmin maya midda aan udirayo waxaa waay yani waxa la qorihaayo qoraalka iyo facebook iyo waxa la caytami iyo waxyaalaha faraha badan waxaa ka haddiiba haddiiba xildhibaanka la arkaynin ka waran oo siyaasad ahaan loo adeegsado eedda marka May xildhibaan xafiis uu leeyahay dad loo maro leeyahay soo ma haye kuwaasa laga yaaba hadday kugu dhegaystaan may may naftiisa u tegi karta xafiiska nairobi waa la tegi karaa xafiisya gaarsi waa la tegi karaa meel kasta oo xafiis kula yihiin haye diyaad waa la tegi kartaa magaalo kastana waxaa u jooga dad oo haddii warka loo dhiibo toos u geyni kara haye marataas ama unigeyd eh, marka Shukran.
waxaan dhihahay eh, caytanka iyo waxyaalahaas waa samcadda may wax u dhimayiin aadiyaad marka taas aan iska ilaaliyaan leeyahay shukran saaci faarax waalaykum salaam aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkan siiyo waan ka xumaayay saaxiibka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada si tooska saaxiibada usoo wici karaan aragtidaada fikirkaada noo muhiim dhegeystahaasuu ku mahadsan yahay dhegeystiyi barnaamijka noo daafuray faarax xigaha kale qadka telefoonka soo dhowlaan magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين وانكو سلامة يا إن بدن
يوسف بكر ساعة كلا وان كاقا والله والله ما سنتهي هيا وحان فيلا يا ريركي دمان إني نبض قبان قبل إني في عن تهي aad iyo aad baa loo fiican yahay gabadhina way caafimaad qabtaa hadda waa un jeertaa waa ruux jaban maahayn way iska fiican tahay آديات
abo waan ku fiican alxamdulilah xagal jariirtii baan ku laabma hadda xagal jariir baan jooga واصح
nabadaa lagu baryay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aadaa loo fiican yahay haddii aan u guda galo أها
eh, nin xil qaada maxaa la yidhi eed qaad هيا
kolleyba ninkan markuu xil ka qaadaya eed buu diyaar u noqday مهم.
siyaasadda iyo eedana maba kala tegaan way isku maran yihiin هيا
waxayo ninkan marka hore uu ku imaanaya oo ololaha doorashada uu ku jiro waxyaalo badan buu ku shisheeya oo uu ku ballan qaaday هيا
wixii ma suurtagelay haddana مهم.
hadduuba soo galo waa un kii shalay ku imaanaya isaga maaha
هيا
ma garatay وانقرتي
wixii uu ku ballan qaaday hadduu kuu qaban waayo eedda waxa keeni waa waxa هيا
haddii soomaali waxay kuma mahadlay ballan bixi waa diin dara هيا
ballan asagay qalday yuusuf wada saaka kasoo bixi wayso مهم.
ma mahdin ee kaa ahayd bal ka waran لكن مركا محوك إن إلا إس- إيديو ماشي كوجر تا مركا
in la eeday meesha ku jirta isagaa la dalbaday هيا maxaa shalay markaad ii imaato waxaa isi wax baan kuu qaban intaan wax kaaga soo jiidi biyaan sidaan kuu yeeli Eh, waxaan isguulka xaggiisa buu ka hadli isbitaal buu ka hadli biyuu ka hadli meel walba uu faragelino sidan aan wax soo yeeli buu ku yidhi لكن هدي إن waxa uu qaban waaye eed wax kale wax aan eed eh, ka ahayn ma jira miya oo lagu di'i karo hadee walaalo horta ninkii waa nin adoo dhalateen haye
adiga xoog ma saari kartid oo maaragtay cod intaad qaaddo ood aruuriso ninkii xilki kama qaadi kartid oo adi naftaada waa xoogaa waa yar dhangasan oo xaggiisa u jiljiil haye
maadaama shalay uu dhib badan aa isla soo marteen Mhm.
ka- toddobaadka dambe maad ka fiirsan maahayna markaa iyada ima tilaaba qaadi kartid haye
Eh, ilaa isaga waxaa fiican ballantii horta inuu kasoo baxaa fiican hadduu kasoo bixi waayo warlamee waxan waan qaadile ee Mhm.
saacigan wax badan oo ballan baan idiin qaaday maantana ballantii waan fulin ee ka warqaba intaan dul la imaado oo wadamadii uu kusoo wareego horta dadka yaa waayini lahaa yaa dhiha yaa dhahaya
kisaay ballanta qaaday maantana xilka kuu qaada ee kuu saaran gambarka aad geysata aw oo hadda adiga taasaa ka sugaysaa miya marka
haddee hadduu yeelo waa sagalnimo haye maxaa la dhahay lax la jeeda u xayragtaa lax oo lax baa meesha ay fariisan xayragtaa sooma haye
haddii ninkan reerkiisa kusoo noqonaynin maalinka la doorto waa kaan horaan kuu sheego oon iri nimankan anaga waan dooranaa laakiin meel lama aadnin ma la dhaariyaa ma kutubka qur-aanka lagu dhaariyaa ma baybalka lagu dhaariyaa haye
waa su-aal meesha ku jirta aha
aba kutub qur-aanka ku dhaarata maanta haddaad kasoo bixi wayso ha
Hadee Baybalka, waa tahay eh, Ee, sabaqaa waa- taas u okay dhacdaa.
waa asaga waad eedaysay oo waa sax laakiin kuwa eedda gudbinayaan oo dirayaan ma ayaga nafsadooda eedda dirsanayaan mise j- mujtamicii ama bulshaday u dirayaan
ma bulshada markaa lama eedahayo
ma isfahanni bulsho bulsho bulsho lama eedaayo haye
bulshada wixii aad ka doonato waad ka heshay halban ku wax su-aashan kugu celiyo haye kuwa eedda jeedinaya oo u diraya siyaasiga mise hogaamiyaha hadda gabana ha ahaado mise xildhibaanka ha ahaado nacam ayaga eedda jeedinayaan mid ee, ka dhab ah oo dadka in wax loogu qabta rabaa mise ayaga mid nafsadooda ah
maxay ma taasaytu dadka waa ka xadanta mid bay ka wada yihiin waayo dadki meel buu ku wada nool Haye.
ayagan maqan maaragtay baarlamaanka jiraan maahane haa
intan kale meel bay ku wada noosha dhibkii bay isla wada qabaan Een, meeshaan ka soo jeedo waxaan filaya waa dhe- waa legdheera nacam alhamdulilah legdheera shalay ninbaa daraad mi- ninbaa ka hadlaye haye oo ka qaylinaye
haye isla shalayna wax baa loo dhiibe
haye kaa marka ma aduu ku matalaya
haddii ma aamusahay kaa kolley ha
ma- ma- ma aamusahay ninkaa wax dhiibista wax dhiibista mafta qofkan waa wax asay u qarsoon wax la arkaayo ma oho haye laakiin ninka wuu aamusay ninka maxaa aamusiiye
ninkii horta maxaa ani sidaan qabo waayo mog haye
bulsho ahaan markay tahay aniga aan qaylinhayo oon leeyahay nimankan aan eedeynayo oo aan caanhayo oo wax aan ku dabararayo ha
dhanka bulshada aan u qaylinhaya ma og shaksi hadday noqoto ninka keligii baa iska caytami oo meel iska istaagaya haye
inta marka ka aglow baa ku qaylin oo dhihi maxaad sidan u samaynaysaa waa shaksi markuu noqo haye
laakiin bulsho hadday noqoto oo qaran ay noqoto ha garab baa siin
waa tahay Een, xuseenow waxaa laga yaabaa tuulada hadda ku noosha inay duqey ay jiraan wayna Nacam.
jira wayna jiraan way jiraan ha duqeyda waxaa Dhammaan baa laga ka mid ah.
duqeyda oo magacyadu ma aha duqeyda waxaa laga yaabaa in ay shireen ama meel ay fariisteen kadibna xaaladaha iyo meelaha ay isla egeegeen dhibaatada haysta inay ka shireen
haye kadibna si gooniya intay u fariisteen fariintooda ay dirteen ee xildhibaankii ay gaartay mise gafanigii ay gaartay
haye haddii afar iyo toban maalmood uu kusoo jawaabi waayo meeshan waxba kuuma yaalo ogow mana soo mari kartid waxaa laga yaabaa inay cabsi ay gasho gafanihii mise inay gasho waxaa dhihi jiray xildhibaankii haye isla markii fariin buu soo diray wuxuu leeyahay war sameen xir horta raalli noqda intaana sameen xirtiina waay
haye
sameen xirtaas horta Eh, sameen xirtaas ay qaadayaan ma dadkii baa lagu celinayaa mise oo hadalkii dib baa lagu celinaya mise ayaga qaadanayaan
maya waxaa waaye saleenta horta nin hadduu qaado oo qabaa'il uu saleen u qaado way qaadanta saleen waxaa la dhahay xumaan bay reebtaa ma wax xaajo ma reebto haye
xumaantii aa qabtay marka way kaa bixi oo ninkan hadduu saleen kugu xiro waa ka marka meesha maxaa lagu damiye laakiin waxaad leedahay ninka waa sugi oo gogol baad ku sugi laakiin meesha wax baa ku dumay waxa ku dumay muxuu yahay
xumaantii maya wax baa ku dumay meesha wixii ku dumay muxuu yahay
wixii hadde waxaan hadda oo odayga lagu saleen xiro saleenta asaga keligii ma qaadayo tolku wixii qaadno wixii u ay wateen ay u bandhigeen baa meesha horta ku dumay
haa halkay sooad garanin haye damitaankaasi siyaasad ma aha oo soo oo s- dabcan xildhibaanka mise gafanaha oo maskaxdiisa ka wato laakiin dadka aysan fahamsaneyn
haddii arrinta duqeyda ay ninkan eh, uu ka maqle uu soo oofin waayo duqeyda meeshooda may ku noqonayn mog haye
halkooda shalay ay kasoo tegeen ku kaluu kuusoo adeegsan haddana ka waran beri dambe kaa asagaa shalay toos u ah ku kaluu beri kuusoo adeegsan lagama aqbalo meeshan sida badanaa qaalibka siday kale lagama aqbalo midkan dambe haa laakiin adiga waxba kama ogid
ani wax anoo ka ogeyn ama ka ogbo aa si ay u si ay u dhacdabo dhaqanka noo yaallo ama hadda bulsho ahaan ane aada iyo aad
ninka odayga waa laga dambeeya waa tahay laakiin bal aan usoo noqona siyaasadda iyo ee eeda halkee iska qabta halkee iska qabtaan maxaana isku keenay maxaana isku baayay xilligan
waxaa isku keenay haa siyaasadda markii u horeysa way soo abuubmi meel bay ka soo abuubmi haye
hadda iska joogtaa lagula imaan haye
ilaa ani waxaama ku noole waa tuulooyin ama maaragtay meeshii oo ninka uu ka dhashaan jooga aada iyo aad
halkii buu keenhayaa haye wixii asaga uu rabe ee dantiisa eed buu ka wa- ayuu ka warrama aada iyo aad
wixii baan la qaadi ani haye
shaay waan isla soconay sooma haa
siyaasaddii meeshaa ka bilaabataa eedina ka bilaaban hadhow yaan is-eedin baa meesha imaan marku isaga warkan iisoo jeedi waxaan leeyahy walyaa hadhow imaan ku eedaa maya maya ima eedaysid maya ima eedaysid ima eedaysid sidii aad rabto waan yeeli haye adaaba wakiil laga bu kudhihi gacanta kusoo qaban aha
haddii shalay hadda asaga aad usha u dhiibatay maantana uu ku wakiisho ku yidhi ani cidda aan ka dhashay waa ciddan adaana wakiil laga eh aha
ma diidi kartid ogow haye
siyaasadda iyo eedda mhm hal meel ebay ka soo wada baxaan wayna isku tafan yihiin oo ma kala maarmaan sax
ilaa waxaa waaye maqalkii baa la ismaqlahayaa ee fahankii baa haddana dadka gaar u kale eh haye
dee fahan abowsee lagu heli waayo oo haddana lagu la isku qabsan aa sax
ninkan markuu imaanhayo asagaa is ammaanay haddana dalkii buu ammaanay haddana dadkii buu kusii xijisiin oo uu leeyay dadkaygii baa tihiin sidanaa tihiin hadhow isguulkii madarasadii eh, isbitaalkii biyihii ani ciddayda haddaan wax u qaban waayo mhm yaan u qaban buu ku leeyahy haye
intaasaad ku doorana waa tu raacda markaas haddana kutub qur-aana loo dhiibi oo uu ku dhaaran aada waa umahadsantahay saaxiibkii xuseen falliir shukran marka adaa mudan hadda adaa mudan.
aada waa umahadsantahay saaxiibkaas uu mahadsan yahay aragtiisa fikirkiisa saliimka sheekada iyo weliba iswadaarisiga iyo erar dhexmaray oon uga mahad celinaya xigaha kale qadka telefoonkan siiyo isaga bal aragtidiisa fikirkiisa haye soo dhowow الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نو ستريس آه هي ما شاء الله ما شاء الله Soo dhawaad.
Halka lagu qabo ee ilaahay waana barisiye waxa waaye horta dadka wax eedeynayo oo gafanaya MB iyo mas-uuliyiinta eedeynayo waa laba nooc waa haye
mid shakhsiyan buu rabaa in wax loogu qabto oo xafiiskuba iska dhex waay waa sax
midna dadweynuhu dar ilaahay bay ka tahay oo dadweynahay waxaas buu rabaa in wax loo qabto ma garat haye ana hadda markaan iska soo qaado dar ilaahay bay ka tahay dadweynaha haddii wax loo qabto oo laami aan ku socdo aan helo oo buundaan wax ku gudba aan helo oo jid aan ku safra aan helo waxbaa laga qabtay ma garat haye
xafiis inaan fa- fadhiista shardi maaha mhm marka mas-uuliyiinta waxaa laga rabaa inay jidka noo hagaajiyaan meeshaan iyo nairobi mandheer iyo nairobi inay noo hagaajiyaan laakiin hadda maxay tahay waxaa isku isku keena ee aada iskugu baahan yihiin siyaasaddii eedda
siyaasadda aad waxaa laisugu beegaa haa
marka hore ayaga waxay ku dhihi ee, idoorto waxbaan qabani ee, jid baan hagaajin iskuulkan wax ka qabani caafimaad baan hagaajin wax- ayagaa been kuu sheegaya haye dadweynihii marka waxay bay weynayaan haye waxa dili waay marka aad waa imaanaysaa mogta hadda wax noola qabtay gafanaa unbaa ilmihii oo iskuulka yaa yaa lacag laan nooga dhigay ma garat haye midkan kale hadda imbiga le wuxuu qabtaan ma waa ma tahay eed eedda maxay soo kordhisaa maxay keentaa maxayna bulsh- bulshada u u dhintaa
bulshada waxbay u tartaa oo eedaas waxaa la yaabaa waxaa la yidhi faraska usha waxaa loogu dhuftaa ha ka badiyo inuu dheereeyo aada iyo aad inuu dheereeyo haye haddaan iska aamusnaana waxba noola ma qabanan lakin haddaan qaylino waxba noola qaban marka waxaan dhihi lahaa waxaa noola qabto marka waxaa leedahay waa isku fiican tahay siyaasadda in loo adeegsado eedda eedu waa isku fiican taha maahan weliba inaa ad loo eedeeyaa fiican waa kay waa sax in loo eeday qaabkee marka
waxaa loo eedeynaya in waxqabad waxqabad baa laga rabaa boog annaga hadda guriga noo soo xaaqa ma lihin haye
inay dadweynaha u qabtaan waxaa rabnaa jidka hagaajiyaan caafimaadka hagaajiyaan iskuulaha ay ka shaqeeyaan ilmaha ay baasiri ka bixiyaan waxyaasaa la rabaa ma ogi annaga hadda guriga nooma soo xaaqayaan laakiin waa ognahay maxamedow ee aadanow waxaa la ogyahay in bini aadanka ma- dad maaragtay wax iskaga baahan un guri inuu yahay
inta badan horta soomaalida guriga u qaylisa berrina waa aamusaysaa
beri waa aamus hadda midka midka hadda noo shtari saddex qaylin haddii xoogaa loo dhiibin waa aamusaa macquul marka maxay tahay marka waxaad aad leedahay waa loo baahanya markaad leedahay way maqlaysaa aa ku maqlaa marka eedda marka maxay soo kordhinaysa mar kale aan kugu celinaa marka
waxaad igu celinaysaa waxa waa horta waa su-aasha su-aal saxa waay Haye.
inta badan su-aal soomaaliinta badan haddii la aaminsan oo la yidhaha wararka kala qabad naga aamuso xoogaa loo dhiibo haa way aamustaa marka aada xamusa kordhinaysa marka waxaan dhihi soomaaliya xoogaha qaadanay wixii qabadka aan fiirino aad baa maas shukran Waa- no stress xigaa qad- waan ka xumaay dhegeystaasi qadkii ku raagay Een, dhegeystaha kale aan siiyo bal aragti isagana aragtidiisa fikirkiisa ee doonaya barnaamijka ka- inuu ka qayb qaato waa mahadsan yihiin saaxiibada laakiin saaxiibka kale qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga hallo star f m walaal soo dhow magacaaga
maxamed galkoojo raamo maxamed haye
horta eedda waxaa waaye waa gaariga furaa lagu wadaa mose haye
waa fur furihii waayalada eedda
furaha eedda waaye laakiin markii gaariga marar qaar markaa furaha mar walba ku wado aa ku wado waxaa laga marar qaar inuu diido gagig gagig inuu dhaho
marka qaar oo diida waxaa waaye waa markay madaxda ay dhaga adkaadaan oo eedda ay ka badato waaye marka maxaa dhacaya
waxaa dhacaya dadweynihi waxay madaxda ay qabanayeen aba ka badinhayo oo dadweynihi aba ka badin wado eedda maxay tahay maxamedow
horta eedda idooraanku eeddaas iyo eeddada idooro waa haye
eeddana waa fara badanta yay ku habboon tahay in la- la eedeeyo
horta ninka la doortay eedda waa markii ay fuushantay haye
markii iyo jeetiga fuusho maa wax doontaba ha qabto ama cunug xoolo raacsado ha ahaado eedda waa fuushan tahayba eedda yay mudan tahay in la eedeeyo yay mudan tahay in eedda ay fuusho
ninkii wax loo dhiibay oo maxaa ku dhahay ama mas-uulahay ama maxaa ku yidhahdaa waxaas howl as doono maxaa qabto ama beer hafale ninka wax qabanayo baadun eedda fuushan adiga kaa saasaaraysa miya
animadkaas aan saaraya laakiin ka war hadday ka duwan tahay
haddaa kaduudahay kolley waa untu kale iyadana waa iga maqan tahay haye
Walaal, waan dhihi lahay.
maxaa okay maxamedow maxaa laga dhaxlaa haddii lais eedeeyo maxay soo korinaysaa ma mujtamacana maxay ama bulshada maxay ka bedelaysaa
horta eedda oo wax ma hadlayso haye
waayo eedda haddaad meesha ka baxdo cid is eedayna ajri waaba la kala aamusay haye
waxaan u malaynaya war wadaan waxaa noogu hagaajin wayseen war maxaa buundaan noogu hagaajin wayseen war maxaa isbitaalka noogu hagaajin wayseen lafta waa eedi moogta waa sax
bahasha siyaasadii eedi waaba isku mari yihiinba haye
marka aniga eedda inay helaynaa ila tahay fikirkay siyaasadda marka may ku fiican tahay may ku wacan tahay in lais eedeeyo mise eedda inay isqabtaan
fikirkayga haddaan ka dhiibto soo maaha haa
siyaasadda haddaan eed loo haysanin maba soconaysaba haa waxaa leedahay haddiiba loo ha- ayba jirinba siyaasad iyo eed maba soconayso siyaasad maba maba soconayso suurtagalba maaha marka waa isku waa waa laba isku baahan
waaba laba isu baahan oo waxaad moodaa in laskii talagalayba aad baa umahadsan tahay saaxib maxamed galti shukran qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo waan ku salaamayaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بات اس اس ام بحيث قالي دمان هودي عم تشحن واسلام وهذا حر يقول aadan xooriya raagoo lafay soo dhow saaxib ما شاء الله ما سنت ولا هدي برنامج قد عندي لا Ah,
ثم العلوم حلا يورت حلا حل بول حلا عندك حلا ما شاء الله haye maxaa ula jeedaa
من او شنو معناها قبيل يو سبايس الوكين معناها وحقبت الوكين aha ارجع لك سؤال كثير okay ninkaas siyaasada la- waxaa lagu keenay siyaasad qabaa'il ah waxaa lagu keenay siyaasad odaynima lagu keenay marka eedda ma qabanaysaa leedahay
هذا ما قوانيس وحابوا قوانين نكاس هدي معناها كل كهرباء نين وحقبت انت اللي صوحوا باش قبيل اللي يلينو الواحد سبتم او معناها شمس سنة قوانا واحدة كودح سيدي بياها سيدي ودوينك سيدي سكولها سيدي عاصمات كسبتالها هدي مرة الأولى حساب تم قولي لهم معناها هدي هلا سنة عملوا تعتان قويسة أذكر سؤال الله وشان كان لقينا دقاما كل أكسر لنا هذا هذا إذا من طلع نك أول واحد صباح والله haye هذا ده إيه ليس معنا أد أد ah خلق الله وأرجع كل شيء أنا أنا أضل المونيك أنا أضل من أنا أنا سعد أنا بعرفها oo marka waxaa leedahay dadkiiba iska horkeenaysaa eedda ها كوا بنام بحدها عرسي وبن أنا وقفتني كان كان راسم عرض عرض واي أي ده
haye أنا حلي وحوينا جوكردين الملك وحلا حوالي كتير وحلا جوكردين حمارنا laakiin adiga waxaa leedahay waxaa soo kordhin ma lahaan dadkina waxaa leedahay iska horkeeni soo siyaasad maaha marka siyaasaddii eedda ها طبعا حلا حوالي كتير جوكردين حمارنا حوالي بيسحر كده اليوم دوك ولا واحد ما يلاقيه معناه مثلا هذيك الورا الرعاة ولا دقالة معناه واحد بدأي haye ruuxa leeyahay marka hore waxa la macnaha soomaalida ay dooranayso ah waxa ka fiirsato waxa ka fiirsata eedda qabiil iyo waxa lagu keenay eedda iyo siyaasadda aadan xuuriya raagow ka waran eedda iyo siyaasadda
eedda waxaan kudhaha dee wax isku dir iyo ad eedda waa waa hadda waxaa saarkace midaan hadda soomaalida dhexdeeda iska dhaaf dhexdeeda kenya hadda wax ka dhexay nairobi aragtay intii hadda bil dhexdeed ama laba bilo dhexdooda waxaa dhimatay konton wax laa dhimay haye
waana siyaasad darta ay u dhintay haye saan eed iyo iskorkeen iyo waxaan ay bilowda waa sii ballaarna waa sii weynana kolka gacan baa la geli haye
marka waxaan leeyahay marka horaa laga fiirsado maxaa waaye maxaa maxaa yeed shala deegaan xumeed xari orod xumeed maanta afxunta ay noqon baash haye marka waa loo kusalaam marka waxaan leeyahay waxay doornaa laga fiirsado bis wax galaan soomaalida wax saxo sheegan dila waa kusalaam aad baad mahadsantahay aadan xuuriye raagow uu mahadsan yahay lafeey idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibayaal ma siin karo fursadaha dhegeystayaasha inkastoona arkaya dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada inay soo beegsanayaan doonayaan barnaamijkan ay ka qayb qaataan aragtidooda fikirkooda ay ka dhiibtaan barnaamijka saaka diiradda waxaan ku saaraynay dhegeystayaal ama ku saaraynaa waa eedda iyo siyaasadda maxaa iska galay maxaa isku baahiyey sidoo kale maxay markaasi keentaa maxayna bulshada markaasi ay ka bedeli kartaa haddii eedda ay badato dhegeystayaal hogaamiyaasha way dhibsadaan laakiin dhibsi dabcan waxaa ayagana markaasi ay ogaadaan in ay xalin karaan eedda markay bulshada ka imaato dhegeystayaal qaabke laakiin qaab hoose ayay inta badan ku xaliyaan dhegeystayaal haddaba siyaasaddii eedda ma kuwa isku baahanba bulshadana halkee ama doorkee ayadana ay ka garaysaa ama ay ka ciyaaraysaa markay imaato eedda iyo siyaasadda barnaamijka yuusuf bakad ayaa soo saaray saaxiibayaal warkii ayaan wada dhegeysan doonaa kadibna aan isku soo laaban doona hadduu eebaha idmo oo dhegeystayaasha aan qaadka telefoonada siin doonaa si aan aragtidooda fikirkooda iyagana markaas aan u wada dhegeysano dhegeysa laakiin markan warkii ayaan wada dhegeysanaynaa hadduu eebaha idma dhegeysa habadelin mawjada idaacadda ku taagnaat star f m otu gobolka waqooyi bari w w w dot star f m dot c o dot k applicationka abkana soo dejisa idaacadda star f m saaxiibayaal saaxiibada ku sugan mandera buramo lefey banisa suufta iyo sidoo kale beled xaawo waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka kuwa gaarisa dhadhaab iyo xeryaha qaxootiida tanaariif ay masalaanina ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal nairobi nawaaxigeedana waa hal ibir shan dhibic sagaal mombaaso nawaaxigeedana waa hal ibir saddex dhibic shan wajeeriya basweyn waa sagaashan toddoba dhibic saddex muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic ibir sielo balaambala meru madowgaashina waa hal ibir laba dhibic saddex dhegeystiyaal w w w dot star f m dot co dot k eedda iyo siyaasadda maxaa iska galay maxaana isku baahiyey dhegeystayaal maxayna sidoo kale u noqotay dadka inay intooda badan had ay u adeegsadaan loona looguna loona maro wadada dhegeysta dhanka siyaasadda dhegeysta ma kala maarmaan ee dhegeystayaashu intooda badan hadda isku raaceen laakiin siyaasadda iyo eedda waa mid markaasi aan kala maarmin ama sidoo kale kala harin dhegeystayaal waxaana hadda noqotay mid cid waliba ay isticmaali karto dhegeysta waxeedan ay kusoo dhacsan karto hadday tahay mid shaqsi iyo hadday tahay mid markaasi mujtamaca mise bulshada dhexdeeda waxa loogu qabanaya dhegeystayaal intooda badan waxaa hadda loo adeegsadaa siyaasiyiinta hogaamiyaasha wadanka dhegeystayaal oo keliya loo dabcan ay tahay mid markaasi lagu luqabto dhegeystayaal siyaasigana halka uu ka jilicsan yahay siyaasigan ama hogaamiyahana halkuu ka jilicsan yahay dhegeystal ama halka laga weeraro ama halka laga geli kara dhegeystal waa dhanka eedda haddii aan markaasi la eedanin siyaasiga waxaa laleeyahay wax markaasi suurtagelaya wax markaasi ka soconaya wax markaasi ka dhaqangelaya ma lahan dhegeystayaal laakiin eedda ayaa markaasi leeyahay qaab siyaasadeysan oo aan markaasi aan u wanaagsanayn bulshada ayaa intooda badan loo adeegsada dhegeysta waxaana hadda eedda ay ku socotaa dhegeysta dhalinyarada iyo sidoo kale duqeyda oo noqotay kuwa markaasi ugu eedda badan uguna markaasi kista qaadashada badan dhegeystayaal kuwa ugu kista qaada badashada badan dhegeystayaal ama kista waxaa loola jeeda lacagta ama waxyaalaha markaasi qofka lagu aamusiin karo si deegaanka dadka uusan ugu soo jeedinin ama sidoo kale si qofka ama xildhibaanka ama siyaasiga mise ama gabanaha ay markaasi howshiisa shaqadiisa iskaga wato dhegeystayaal laakiin ogsoonow waxaa markaasi leeyahay in deegaankaas waxba uusan kadhiay ka dhici karin ama ay ka dhicin hadday tahay dhanka horumarka mashaariicda iyo weliba qandaraasyada deegaanka markaasi laga fulina dhegeystayaal balse waxaa marka horeba la aamusiyey shaqsiyaad markaasi eedda markaasi wadeen xitaa markay dee soo baxaan waxaa markale eedda markaasi qabanaysaa shaksiyaadkii marka hore la aamusiyey aamusiyey kii markaas la doonaya wax inuu qabto dhegeystayaal iyo kii la doonaya dadka in wax u qabto ee markaasi deegaanka isaga markaasi matalaya dhalinyarada ayay hadda u badan tahay iyo sidoo kale duqeyda hadda waxaa leeyahay hoos waxaa markale ka soo baxayaan dumarka oo ayagana markaasi gurguuranayaan ay leeyihiin anagana waa in kastaana markaasi wax nala siiya siyaasadda maxaa iska galay iyo eedda dhegeystayaal maxay u noqotay in wax walbo hadda ay noqotay in lagu soo dhacsado hab siyaasadee waa hab markaasi eedeen iyadoo loo marayo dhanka siyaasadda iyadoo loo marayo habka markaasi aan waa habka markaasi u marayaan in qofka uu eedeeyo qaab siyaasadaysan asagoo u adeegsanaya dhegeysta siyaasad ama eedeen wax la-aan ama eede eed eed la-aan wax ma socon karaan horta su-aasha isweydiinaya taasaa dhegeystayaal eed la-aan horta wax ma socon karaan ee marka imaato dhanka siyaasadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska saaxiibayaal aad uga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka hogaanka yuusuf bakada daadiinaya adana ku mahadsantahay saaxiibo aad u tiro badan ay barnaamijka ka qayb- ka qayb qaateen oo aragtida fikirkooda saliimka markaasi ka dhiibtay barnaamijka saaka wuxuu- waxaan kaga hadlaynaa dhegeystayaal eedda iyo siyaasadda maxaa iska galay maxaa isku baahiyey maxayna u noqotay bulshada in ay hadda aada u adeegsadaan eedda iyada u maraya dhanka siyaasadda dhegeystayaal mid markaas wax qaban bulshada wax u qaban kartaa maxay ku soo kordhinaysaa bulshada eedda marka imaato dhegeystayaal arrimahaas in barnaamijka diiradda ku saaray qadka telefoonka siinaya barqa wanaagsan soo dhowaad naadan cabdullaahi noo sharada soo dhowaadanow haye
horta aanan xuriya lafay in badan baan salaamaya dadka oo fikirka saaxiibka oo alla ilaah fikradaha fiican diibta aad baan u jeclaa ma garan aada iyo aad wax qabiil iyo qurna meesha kusoo fariisin waxay noo qabanan malaha marka waa runtiisa taasaan ku keenay marka waxaa weeye saca marka la booro shacba ha jira caanaha diida marka la boorona caanaha keena haye
siyaasiyiinta marka la eedeeyo oo eedda laga badiyo oo raadiyaha lasoo qabsado oo qabiil ahaan aan loo eedeynin oo siyaasi ahaan loo eedeeyo saacadii markii la booro soona ma dhawaaqo oo ma qayliyo afka ma furto
markaasaa yaa caanaha laga helaa oo wax laga helaa oo alla ilah yaa wax laga helaa haddana markay wax bixiyaan haddana wax jinniya ku bixinayiin oo qabiilay ku bixinayiin ma garan haye war ninka qaylinahyo oo idaacadda ka qaylinahyo oo qabiilka diidanaa hawl iyo midda ma dhahayaane markay wax bixiyaan haddana qabiil bay ku bixiyaan ma garan mhm
marka waxaan dhihi lahaa siyaasadda iyo iyo eeddo waa walaalo waana mataana marka eeddaha laga baryaan dhihi lahaa hataa hadday laamiga ay ka dhigaan mura- muraayad lagu so- lagu soconayo mhm eedha lagu sii wado siay ay ugu sii badiyaan faraska waxaa layidhi wuxuu us waxaa loogu dhuftaa inay kasii inuu kasii badiyo haye
laakiin waxoo dhan waxaa tirtiraya inuu qabiil ha
wixii oo dhan qabiilaa tirtiraya hadda maanta dhan eedka aan ku jirno maanta dhan ee aan ku hayno mhm hadda wixii la keenana qabiil unbaa la siinaya ma garata aadan aad baa umahadsantahay saaxib shukran xigaha kale qadka telefoonkan siyo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhowow mar kale waan ku salaamaya magacaaga walaale
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأنا محمد شغلي رجوع كان رضا تانا ريفا كورن
أدبى له في عين هيا برنامجك ولا سلطان في يا ساحب
آه هيا
وردني أود بقى دعي وحوي دتك اعتمى أدرك ما اعتمى أنا واحد جري كوي اعتمى أنت بدل هيا maxaa lagu eed eed- eed haba jeediyaan laakiin maxay tahay waxa eed ayaga ay u jeedinayaan maxaana ku qasbaya maxaana waqtigaas ay eed u jeedinayaan yeeli u jeedinayaan
waxay u jeedinayaan ninka siyaasiga oo la soo doorto haa
inta ololaha ku jiray ama kambeyn ku jiray waxyaabo ayuu ballan qaadi jiray laakiin ma jirte miyaa qaab kale oo eed aan ahayn wax looga qaadi karo
maya dee ninkii wixii baad u dirsatay qofka haddaad waxba u dirsan maba eedeynaysa moogtahay haye
shaqaa u dirsatay shaqaad ku ballanteen ama shaqo qoris ha noqoto ama waxqabad kale ha noqoto ama horumarin gobolka u keena ha noqoto waxyaabay aad u dirsatay hal haba yaraatee dhaqdhaqaaqa ma hayso haye
een dhibaatooyin guud baa maraha qaar dhici kara abaaraa dhici kara bilamaa dhici kara ma arkaysid mhm
boqolkiiba hadii wala shan hataa wax ka yarba ninka duusan fulinin mhm
ninka arka ama nin khadka u galaba een eed bu dushda saarada eed waa mida waxba la tarayn haye
asagana siduu u maqan yahay oo dhegaha u furaysanaya haddii maruu lacala meel lagu arko mhm
inta markaa ugu qaqaylada badan baa intuu meel iskugu keeno oo lacag yar u dhiibaya haye
haddii dadkiina waa iska qaadanayaan oo hadday diidaan hataa wax kaloo ka quluf fiican oo ninka ugu qabanayaa baa jirin haye
dadkeennana haddee inta badan waa dad iska yara xoolaqato ama dad iska yara tabar yar oo dad ninkii maxkamad geyn kara ama si kale ugu dacweyn kara ma mhm
sharciyaa jiraan haddii siyaasiyiinta ay wax qaba waayaan maxkamada lala taga mhm
maxkamadii shaqa ay u baahan tahay iyo qarash iyo waxay u baahan tahay wakiil iyo halkaa haye
marka dadka tabartiisaba intaan le inaad eh, dadoo qaqayliso oo waxba nooma qaban kanmaad yeele waana wax dhab aho maxaa yeele siyaasiga hadduu runtahay uu ogyahay mhm
intuu dadka soo hormariso u dhihilaaniyo maxaad ku eetamaysaan haye waxaan waxaan baan ku ballanay waxaan ku ballanay tan intan aan ka qabto tan intan aan ka qabto tan waan qaban waayay intaa keliya haddii laga helayo laakiin laakiin waxaa laleeyahay een, dadka xitaa eedda jeedinayaan uma baahna in wax la qabto laakiin wuxuu u baahan yahay wax shakhsida shaksigooda loo soo mari karo mase loo ayaga l- l- ay heli karaan nafsi yani interestkooda
waa dadka isku mid maaha horta qaar xoogaha een, wax iska rabaan way jiraan haye laftooda waxbaa loo ballan qaaday laftooda midka eetanaya mhm
asaga laftiisa waxaa u ballan qaado wuxuu yidhi hadday ugu yartahay wuxuu dhahay markaa shaqada soo gala wiil baa shaqagaaga qori ama adaa un kontarafta ku siinay laakiin hadda waa la siiyey wixii bay ka dhammaadeen ila wixii maogtahay een, mid waxaa tahay mid guud oo dadkii wixii ay qabsan karaan mise mid shakhsiga dilisi lacag tusaale maanta ay ka dhammaan karayso laakiin hadda berri marka ma eed kale ula soo fariisanaya may may may inta runta markii la sheego ha iska dhawaa gooni qofkii waxa la siiyey ha
oo ama wixii loo ballan qaaday nuskeedba la siiyey ma eetami karo haye
ee dadka inta badan waxaa eedeeya qofqof haba jira intii ninkan wax ku ballameen waxyaabihii ay ku ballameen oo badan aan helin haba jira laakiin inta badan dadaan waxba la siinin baa eetama ma ogi ninkan wax la siiy wuu dhuuman lahaa waa tahay laakiin qofka asagoo siyaasad siyaasad kale u adeegsan karo muxuu eedda u adeegsanayaa haddi waayahay siyaasada kale adaaba ku weydiiyey siyaasada kale u adeegsana maxaa yahay ninkii aad maxkamadba geyso inaad shan sare la sugtood kuuraha hadha u diidda iyo inaad eedayso wax dhexda oo ku jira ma leh ha dejidkooda kuu furan baaban jirin waa sax
marka niyow eedaha waxaana keenay siyaasiyiinteenana runtii markii la sheega aha oo weliba kuwa soomaalida dhib weyn oo dooniyay qabaan haye
hadda markaa idaacadaha iyo joornaalada iyo internetka akhriso aha
siyaasiyiinta lasoo doorto mar kasta warkooda iyo waxay qabteen iyo hataa codkooda ayaad ka heshaa idaacadaha waa sax oo la maqlaa oo la maqlaa waa sax hadda bafaano siyaasad baa socoto waxaa jira banaanbaxyaa jira xisbi macaarad iyo xisbi muxaafid baa jira waa lasoo ribaatiy waa sax
weli adigu nin macaarad oo soomaali oo la qabta ma maqasho haye waa may sooma haye waxaan loo qabanaynin maba hadlaan ha
xagga dawladdana kama socdaan xagga maxaafidka macaarifkana kuma jiraan dhibka dadkan ka qaylinaya kama hadlaan ma yidhaahdaan war nimankan waa dawladdu way quman tahay daaya ma dhahaan qabri waxaa ku jira camal shantan sano kadib waa maqlaysaa codkooda magacaygii xasuusi
maxamed sheekh baa la yidhaha soo dhe taanarif ay ku sugan tahay soo ma ahan
marka waxaa jira ha waxa uu ku weydiin rabaa taanari baa ku sugnay nacam waa tahay Eh, laxda dhukan maxay maxay tahay laxda dhukan
ya laxda dhukan lax dhukan ee maxay tahay
cali abaar moog haye
marka een, annaga soomaalida markaan nahay taanaribaadaba ku daray siyaasiyiinteena awal horeba aadan barre ducaalaa ka haali jiro oo idaacadaha laga maqli jiray haye
asagana haddee dawladda baa gacanta ku dhigto wasiir baa laga dhigo haddee wasiir shaqo u fuliyaa moogi ma qayliyo ha
marka siyaasiyiinteedii kale mm
waxaa la yidhi moogtahay kudayaasha iyo iyo shaqaqabasho way kala tahee ha
siyaasiyiinta soomaalida kudi siyaasiyiinta lambarka labaad badi geela sayta ay uga taalla ayay dawladda uga yaalaan iyo siyaasadaba aad ba shukran aad ba umahadsan tahay marka niyow dhib weyn baa jira siyaasiyiinta waxaan ka codsan lahay inay soo baxaan oo bal horta idaacadaha laga maqlo dadkooda baaban garanaynin magacood aad ba umahadsan shukran
saasaan ugu rajeynay waa sir saaxiib
alo adigaa u dambeeya barnaamijka noo soo xiraya soomanow asalaamu wacalaykum calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaam waraxmatullahi wabarakaatu warsaagna qadka ku dahay waan rafaadee cafwan cafwan saaxiib
horta waxaa weeye musaar waxay tiraa la yidhi geed muxuu yaali ani musaar imay goyseene ha gibilkayga ku jiraa bay tiri waa sax
horta calaacal warkeeda ma jiro haye
anaga hadda toban sanaan maraynaa maaragtay waxqabad la-aan iyo iyo saxariir haye balaanbala ahaan haye
saas hadda wax eed ma taallo haye annagaa gacanta kula umaana haye
qabiil baa ni qofka meesha lagu geeyey haye
inta geysata unbuwax u geli ha
ilmuhu fii uga bixini haye kumeelka qori kontrakteer bu ayaga isku siini dadka kale may dooreenna wax laka hadli karo ma laha aha
marka anaga wax mbi la dhihi warkeeda waan xirne sax
eedna ma hayno haye
haddii la tashan waayana aha twenty twenty seven ninka noolasa buu ku geli haye soomaalina wax tashi la dho ma dhex mari doono haye waa been madoow
ha
wax qabasho la-aanta meeshay ka umaatay iyo calaacalka Aha.
waa tashila tashi la-aan iyo qof qabiil meesha lagu keenay iyo lacag weliba lacag baa lagu keenay lacag lacag haye
qofka meesha waxaa lagu keenay lacag haye wuxuu qaban lahaa marka asaga ninkeeda wuxuu ku jiraa aruursi haye shab dambe ma soo noqon mase maya eegan adi waxoogaa kaa baxa adi cisho waay ha
marka annaga hadday tahay abaar hadduu yacool yahay hadday biyo la-aan tahay daawalaan hadday tahay ilaahay baan iska baryayna nin kastaa wixiis yaraa buu iska carfisani marka marka waxaa leedahay eed waxaa soo ko- soo korin mayso oo si- siyaasaddu hala iska wato aquuna aad waxsoo korin aso eedda shanta horaan hayne waa undhiladii la waaniyey tire waa lii taagan yahay dhaqsada
haye marka marka aadda maxay tani berri baan ku soconnaay laakiin eedda dad bay dad baa ku kharaabtaa dad baa ku shaqaysa soo ma ahan oo xitaa adiga wixii aad rabta hadda kuu qorshaysan ood leedahay labada kun iyo saddex waa labada kun toddoba iyo labaatanka aan ku gaara ciil aad qabta ku kala kaa burburinayo oo eed asaga si meel ugu wada in yar kastoo ku helay hadda aniga khaylin maarata ha beri haddi gaas liga yeero ha oo lidho waba ena jidkaas haka tarse qaadi jidkaa hagaaja dilidho ha
Ah, waxaan hagaajin ma jiro hadda fiiri markaa aado down kenya ha meelaha buundiha way dhisan yihiin soomaali gaarida kor bay ka marayn biyana hoos bay marayn waa sax annaga joo gaari kulli waa saasa loo xaxaadiy haye
sida roobka gudaay dixloo ku gadoontay haye waa iska sidii aada iyo aad marka anaga xasiidnimaa nala jirtay.
laakiin hadde kubbaa ku qanacsan oo kistoer qaatay oo eedda hadduu eedeeyey xildhibaankii buu eedeeyey gabanihii buu eedeeyey si eedda ninkan uu iskaga aamusiyey kistoer baa la siiyey mesed waa shaksi soo marka kaa adiga si hadha oga badbaadi marka haddii tilaabo aa qaata asaa ku hor istaagay haddana idan ma qabtay naga fariisuu ku leeyahy bes tilaabo ma jirto so kuma sheegin waxaan kuri wax tilaabo la dhihi maba soconaysabo haye tutakaana mni sidaan baan ku soconayna baka meysha haye waa ku salaamna shukran saaxib waa tahay saaxiibada aad bay u mahadsan yihiin saaxib ale sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaan kulmi doona hadduu eebaha idmo oo raalli uu ka dhigo ama raalli uu ka noqdo dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo subakada barnaamijka soo saaray waxaana barnaamijka diradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal eedda iyo siyaasadda waxaa isku lamaaniyey dhegeysta ama iska galay saaxiibo fara badan ay aragtidooda meelo fara badan ila galeen ila aadeen dhegeystayaal waanu ku mahadsan oo noga mahad celinayaa maalinta beritaan kulmi doona ilaahay idinkiis waa arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada hadduu ilaahay idmo saaxib shukran aan ku leeyahay sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay fikirkaada artidaada oga dhiibatay waan inaga mahad celinaa dhammaan kuwa hadda qaadka telefoonada ku jira doonaya barnaamijkan ka qayb qaataan kuwaan u suurtagelin kuwa aadka gacanta u daalay dhegeysta ee doonaya mar un inay barnaamijka aragtidooda fikirkooda ka dhiibtaan kuwa qaadka telefoonada ayagana ku raagay ama sidoo kale aan ku jaray waan ka raaligelinaa saaxiibadaas ayagana mahadsanidin shukran saaxib ayaal barnaamijkii madasha ayaa maqli doontaan dhegeysta mawjada iska bedelin marna iska wicinin si wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin kuuna seegin ee idaacadda star f m cunta gobolka qoybari dhegeyste dunidan way casiriyowday soo qabso ama applicationka abka star f m soo dejiso star f m ayaad qoreysaa kenya dhegeyste kadibna halkaas ayaad kala socon kartaa barnaamijyada wararka dhegeysaa si toosa adigoo markaas sa- dabcan ka maarmi karto raadiyaha ama id- dabcan te- ama reediyowga aad ka maarmi karto dhegeysta oo leedahay bitriga iga dhamaaday balse telefoonka casriga ayaa hadda wax walba ood ka dhegeysan karta adigoo gacantaada uu ku jiro xaafadaha meelo kala duwan xitaa la aadi karta dhegeyso laga yaabaa t- raadiyaha inuu weyn yahay oo aad qaadi karin keliya dukaanka mise goobta aad naga dhegeysanaysa ama guriga ama xaafadda mise goobtaada meherada inay markaasi ku dhibayso maanta telefoonka soo qabso oo digitaalka dhegeysta ama smart- smartphone-ka kadibna star f m soo dejiso applicationka dhegeysta nabadgelyo yuusuf bakat